haatan dhegeystaan idaacaddi saaran fimictu gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan saaxib yaal cafwan dabcan dib u dhac yar oo noogu imaada dhanka wargeysada waan ka raaligelinaya dhegeystayaasha iyadoo hadda wakhtigii la gaaray dhegeystayaasha wakhtiyadan u sinjirisay kusoo kaakicib kuwa baristeen maqalka idaacadda laakiin wax yar aan dulmaro dhegeysta wargeyska hadda gacanteyda soo galay inkastoo naga soo daahay waa wargeyska dee daily nation wargeyska daily nation saaka wuxuu halka faahfaahin kaga bixina kaga qoraya dabcan mashxaradeynta dabaaldegyada dabcan kadib markii shalay wasaaradda waxbarashada ku dhawaaqday iskuullada dabcan iyo weliba ardaday u kala horeysay shalay arday u horreeyay wuxuu keenay afar boqol kow iyo soddon dhegeysta waa afar boqol kow iyo soddon ayuu keenay waa liwes amondi otieno iskuulka wuxuu kasoo baxay mumias primary school kakamega iyadoo dhankaasi galbeedka dalka ee dhegeysta intixaaradii shalay gobolka galbeedka dalka shalay aada ugu horeeyeen natiijooyin wanaagsan ay kasoo hiyeen iskuulla aada u tirma dhanka galbeedka dalka dhegeysta waana tan hadda dhabcan wargeysada aada saaka uga hadlayaan bugaga hore ay qabsadeen sida wargeyska bogiisa labaad saddexaad afaraad shanaad lixaad toddobaad sideedaad tobanaad koobiy tobanaad afariy tobanaad lixi tobanaad toddobiy tobanaad sideedi tobanaad waxaasoo dhan waxay ka hadlayaan dabcan imtixaanada iskuullada siday u kala sameeyeen iyo weliba natiijooyinka kala duwan siday u mashxaradeynayaan iyo weliba dabaaldegyada kala duwan dhegeysa sida caadada inoo ahaydba oo dhegeystayaal dadca markii ilmaha imtixaanada ama natiijooyinka wanaagsan ay keenaan in ay lala dabaaldego dhegeystayaal iskuulle fara badan oo shalay markaasi dhanka galbeedka dalka ugu badan waana sida wargeysku u qorayo ayaa shalay imtixaanada sida wargeysku ku dhawawasiirka waxbarashada ezekiel shalay ku dhawaaqay imtixaanka waxaa u fariisatay hal milyan laba boqol afar waa hal milyan laba boqol afar iyo toban kun koob iyo soddon arday ayaa shalay markaas u fariistay haddana sekondarada ama iskuullada sare ku biirayaan dhegeysta sida wargeys sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada dalka waana tan mida caadada way dhegeystaan in cid waliba hadda ay ku biiri doonto iskuullada sida shalay markaas ku sheegay tani waxaa laga qeybgeliyey ama shalay kulan uu la yeeshay wasaaradda waxbarasho waa dabcan xukuumadda ee william ruto iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa kadib markii natiijada aysan ku dhawaaqeen oga xog waramay sida wax loogu sameeyey sida u dhaceen iyo sida imtixaanada loo saxay iyo inta natiijada sida loo kala horeeyey iyo sida ay caruurta u kala baaseen ama oo natiijo wanaagsan oga keenay iskuullada kala duwan gobolka ama gobolada dhan gobolka waqooyi bari sidoo kale gobolada dhammaan loo fiirinayay waatan saaka wargeyska saaka halkan faahfaahin kaga bixinaya dhegeystayaal wargeyska waxaa leeyahay dabcan iyadoo boqolka maalmood u dhammaatay xukuumadda william samuel ruto haddaba maxaa markaas imikan qorshaysan maxaa la qabtay maxaa la qabanay wargeyska bogiisa saddex iyo tobanaad ayaa faahfaahin kaga bixinaya wargeyska the standard iyadoo tan horaan ballan uu qaaday madaxweynaha dabcan waqtiyadii ololihii waqtiyadii markaasi xamaasada dadka dabcan ay kala wadeey oo loolanka adkaa u dhexeeyey ruto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga hadda boqolkii maalmood ayaa u dhammaatay ruto tan iyo markii loo dhaariyey xilka sidoo kalena uu qabtay dabcan sidoo kale waxaa la sheegayaa in waxyaala qaar uu hadda uusan qaban halka qaarna uu ku tilaabsaday laakiin hadda waxaa wargeyska saaka qoraya wuxuu halkan wargeyska saakau leeyahay waxaa warar farxad leh imikan helayaan dadkii dabcan ka dhacay ama sidoo kale uu u tartamay jegooyinka xildhibaanada ama waxay tahayba laakiin ka tirsanaa kenya kwanza in hadda shaqo ay heli doonaan ama shaqo la siin doono dhammaan sida wargeyska saaka uu qoray bogiis liy tobanaad oona farxad uuleeyahay tani ayaa hadda dabcan dabcan uu muujinaya rajo in mar kale uu gelinayo sidii ay wax kaga qaban lahayn gudaha waddanka ama xukuumaddiisa dhegeystayaal ruto sida wargeyska bogiisa saddex iyo tobanaad uu qorayo gabani hore countiga dabcan nairobi mike mbuvi sonko ayaa sana kiisas dabcan laga tuuray oo maxkamadda shalay ee ku weysay kiisas horaan lagu eedeeyay labaatan bilyan oo dabcan qaab qandaraas ah wax markaasi oo ku lug lahaa markuu qandaraasyada bixinaya dhegeystayaal tusaale dhegeysta markuu gabanaha qandaraas uu bixinayay waxaa la sheegaya in dabcan qofka qandaraasta qaadanayo in xariir amase kala siixana in boqolkiiba tusaale gabanah uu qaadanaya labaatan mise shan iyo toban mise toban uu qaadanaya taasi intaasoo milyan uu ka dhaxlay qandaraasadii markaas uu isaga bixinaya taasi ayaa hadda sheegaysa maxkamadda iyo sidoo kale guddiga la dagaalanka musuq maasuqa dalka ay waxba ay ku waayeen haddana uu noqday inuu si madax xor leh howlihiis u qabsan kara dhegeysala wargeysada sida kala duwan ay qorayaan waxaaba dhegeystayaasha hadalka ayaan ku badinin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waqtiyada dhegeystayaasha waa lama taabtaan weligaa maqli jirto waa lama taabtaan dabcan intaas yaraa kaga gudbaya iyo weliba intaas oon dulmaray dhegeystayaasha inkastoo waxyaala fara badan wargeyska saakii qoraya laakiin waa naga soo deb waa uu naga soo dibdhacay waan ka reeligelinaya saaxibada laakiin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saa kusoo kaakacdeen kuwaa berisan dhegeystayaal bal qadka telefoonkaa siinaya dhegeystaha ugu hore saakaas wax wanaagsan deegaanku ku sugan yahay soo dhowow ku salaamaya walaale
walaal waa kaa qaaday waa sugow ma garan adeer sugow waan ku salaamayaa
war waa kaa qaadee gacantaana daashe waaba iska daayn waaba iska daayn rabaabana waa ku dheernaye adeerow cafwan lambarkeygan ku siinayaa si aad ii soo wacdo wakhti weliba ad u baahan tahay adeer dadkiina waa dadkiina waa sii batay oo kastamkii waa batay marka maxaan ku idhahdaa lambarkiina waa laba keliya waa ku wareernay marka nabadaan qabnaa aada iyo aad mandheera aan joog mandheera aan joognaa hadalhaynta waxaa u badan meel mandheera county ka tirsan ayuu dagaal ka dhacay ma garat haye
adeerow laba qolaa isku laynaysa meesha dhowr iyo toban qofaa dhimata dhiigga muslimka alla badbaadiyaan leeyahay ilaahay ka cabsada war alla ka cabsada war abaaraa jirta war meel loo kala kaxaaya male war lama kala guurayo ilaahay baa isku deegaan dadka ka dhigay war dhiigga badbaadiya baan leeyahay ma garat aada iyo aad
marka waan ku salaamayaa baaba baaba aad baad umahadsan tahay dabcan hala joojiyo dagaalka dhiigga la daadina hala joojiyo dadka sinimada ha ku wada noolaadaan joojiya foodada dagaalka dhegeysa laqaska xigaa kale qadka telefoonka sinaya soo dhow walaal magacaaga star f m soo dhowow
Hello, waa ku salaam walaal magacaaga
wax wanaagsan subax la mid ah
magaciigana waa wacan maxamed soo dhowow
maasha allah waa ku dhowahay mhm
runtii xagar dheere jawi deganaa lagu abreystay alxamdulilah inta aan ka warhaayo haye wax qayli buuqna maan maqlin alxamdulilah mhm rabbilcaalamiin mhm inta xanuunsana muslim waxaan ley meel walba ay joogaan dharta allah caafiya inta dhimatay allah naxariisto Mhm.
birkooda maqanyayna allah usoo celiyo mhm dhammaan dhegaystayaasha qaaliga asxaabteeda qaaliga ah intay dhegaysanaysa subax wanaagsan aan leeyahay adigana walaal qaali subax wanaagsan aan ku leeyahay shukran subax la mid ah xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxamed xusne garisa dhikaabuure soo dhowow maxamedow
maa insha allah nabad baan ku baranay alxamdulilah haye
ilaahay baan ka mahad sheeganayna waa walaxa xanuunsan yahay caafimaad allah nafsiyaan leenahay aamiin
wiilal oo wiil gabar walaashii dhashay oo abtiaan u ahay oo la yidhaahdo adan kheyr oo degan meel la yidhaahdo lagila iyo isagana nin la yidhaahdo eh, nuurow cumar oo degan asna lagjila waxaan leeyahay subax wanaagsan Shukran.
caafimaad iyo barwaaqa xoolahana allah nin barakeeyo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waa ka xumaay dhegeystaasi qadku ka baxay xigaha kale asagana qadku ka baxay saaxiibada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada iyo saaxiibada meel walba joogaan soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan salaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer xuseen soo dhowow waa xuseen cali cabdi xagar dheer aad iyo aad xuseen oo saaka see way xaaladda waan ku salaama boqol toban iyo afar shukran xaaladdu farxad weeye k c d dii waan ku guulaysana ma garad saasaa la rabaa
aad iyo aad baan u faraxsanna caruurtii lambaray noo galeen ma garad haye
adigana guul iyo gacmo buuxaan kuu rajaynayaa soomaaliya ha israacdo ma garad ilaahay idankiis shukran saaxiib wanaagsan meeshaanaan kugu sugayaa in badan aad iyo aad insha allah waa la imaanaya ilaa idinkiis aad buu mahadsan yahay laakiin maxamuud daahir asaga arrintaasi ma rabo in meel la dhaqaaqo ee meel la gaaro ma rabo soo maahan soo dhowow ku salaamaya
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adeer soo dhowow
waa muskaas aadma saasa waa muso qumbiso ka warasaaka adeer adeer muktaarow
abba waa fiicannahay aadaan u fiicannahay waa budaqaysannahay wax dhib ma qabna waxaa qalbigeyga hallaynahay dadka muslimka oo abaaraha jooga oo isla dhashay oo handina islaaynahay qalbigeyga aad ayaa ma arti bulshadan qabaa ee waa kulka kulkii aan maqlay jidka jidka jididaha kooga cafwan cafwan baaba cafwan baaba waxaan leeyahay Ah,
war ninkaan jigaadama o ah.
jeesi ad tahay oo sanad dishaa lagu leeh haye
ilaahayna cadaadaas ku diyaarinaa dili kulka codka imaadan waxaa lagu leeyahy kii xumaaya oo oo dhiig islaan qabiyaa lagu leeyahy walaashaas sida haddan jigaalkada lagu leeyahy sax
dadka ilaahay askale waa waa- waa laga tegaa waa laga tegaa maxaad tagtay adiga haddaa berigaas dhiig islaan gasha dilina wadanka ka tegaysa codka kulka imaadana wax badan aa adag shukran laba qof daadis waxaa lagu- laba qof daadis waxaa lagu leeyahy geesigayna wa aad baad mahadsantahay baaba shukran
kolka codka adamaadan waxaa lagu leeyahy shukran shukran baaba shukran aad baa umahadsantahay waa subax wanaagsan qof waliba soddon ilbirqse loogu talagalay
ah cod aad baa umahadsanta baaba shukran dagaalada hala joojiye madheera waad maqlaysaan joojiye dagaalada fadlan walaal soo dhowo magacaaga asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu magaca walaalkii firdowso gaarta fardowsa gaarse ka waran saaka xaafadee
buula kamoor buula kamoor ka waran
wallaahi maasha allah alxamdulilah waa la fiican yahay waa iska quraac karsanayna wax dhib ma jiro roob buu noo day alxamdulilah dhegdheg soo ma ahan boshbosh iyo barwaaqa shukran
adaa mudan fardowsa gaarse waa mahadsantahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
yusuf bakarti waxa wanaagsan suwax la mid ah
aqoyo waa ismaamul koojeera arqoyo ismaamulka wajeer ka waran
maasha allah yusuf waa ilaahay baa mahad iskale nabad ayaan kuwaas berisin wax dhib ma jiraan alxamdulilah isocoshiya amniga ganacsiga maasha allah alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale waa sax
hadalhaynta un kule alxamdulilah un baan leena walaalkeen maasha allah waa xijaab Shukran.
dumarka oo aad baan u gabaadinaya aad baa umahadsantahay xigaa kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam halkee
banaanay magdheera siyaad cadow siyaad ka waran banaani
banaanay walaalo nabad baan ku barin oo fiican ilaahay oo maxamed dhegdheg soo ma ahan aad iyo aad walaalo nabad baan ku barin iniga saytis shukran aad baad umahadsantahay oo maashanbala aad baad umahadsantahay siyaad cadow xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
amar dheer raaya weye madheerow saaka meel fog baa ka hadlaysaa gabadhi shakumay buran miya habartay
ana xanuunsane allah ku caafiyo allah ku caafiyo soo dhowow xanuunqalaanaqala oo bariga nabada intaan hadda warqabno waxa jiifka hore maleyni haye meelaha madheera dagaalka laga sheeganayo waama ka naxnay ummadda haddayba islaamka sasal bulshada naxariista ilahay lagu heli mhm war waxaan dhihi lahaa dhiigga masaga hala joojiyo teeda kale adna waan ku salaamay Shukran.
alxamdulilah allah caafiyo inta caafimaad qabtana allah u taamiyo aad baad umahadsantahay amiin allah dadka hawada caafiyo dhammaantood xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu alxamdulilah waa iska fiicnaa waxaan joogaa rigdam
halkee joogtaa rigdam rigdam lagdheera lagdheera ka waran
lagdheera waxaan la heli karin alxamdulilah saak rigdam rigdam dhegdheg soo ma ahan waxaan la heli karin aad iyo aad shukran
waan iska fiicnay beerta oo ceelka ma- meesha iga halaabay baa lii hagaajiyey saaka dawladda cusub baan aad ugu mahad celinayaa waa lagu hagaajiyey miya waa lii hagaajiyey beertina way ii cabtay waa dhegdheg waa diyaar war farxad lee sheegaysaa waxaan leeyahay muslimiinta dagaalaysa muslimiinta dagaalka hala joojiyo abaarahan iyo dhibkan waxaa keenahay waa dhiigga islaamka hala joojiyo hala joojiyo arrintiis hala joojiyo soo dhowow walaal magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waa maxamed shankar oo jooga xawaare xagar dheer xagdheere ka waran shankar
waa la fiican yahay waa alxamdulilah ilaahay mahadle aad baan u roonnahay boqol boqol waa la baryay waa la fiican yahay dhib ma jiro aad baan u roonnahay haye
wakaasoo ilmika b c-gana ay ku eytiga waxaa la arkaya hadda waa ilmo badan baa alla ku rinay aad maanta ugu guulaysteen kuwii sigidka weli hadda weli ma nolooma sheegan xaaladooda taas waa taas waa ja- taas waa bisha soo socota lix iyo tobankeedaad helaysaan jawaabteeda
kuwa sigidka miya ah lix iyo toban bisha lix iyo to- waa ta- kowda bisha soo socota lix iyo tobankeeda hadduu ilahay raali ka noqo mise shan iyo tobankeeda shukran january janwary aad baad umahadsan tahay xigaa kale qadka telefoonka dhegeysa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber inkastoo laakiin warkii la gaaray sideed subaxnimo laakiin hal dhegeysa qadka telefoonkaas siinaya subax wanaagsan soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa kee saaxiibkay bakado waan ku salaamo waa axmed oo xagar arjo xagdheere ka war axmedow
aadaan la waayay alxamdulilah si fiicana lagu waabaristay dhegdheg soo ma ahan dhagdhag way Shukran.
waxyaalay aaday u kala socdaan aad baad umahadsan tahay waa madaa mudan star f m soo dhowow bagad waa ku salaam saaxiib dhegdheg so- intee waay
waa ogaaskii maxmuud waxaa waaye dhegdheg soo ma ahan howlaha bas bas injeera la sugayaa Ish, maasha allah iska suga laakiin kasoo gabadha isayara daahday waa taasi waa qalad aad baad umahadsan tahay maxamed nuur star f m soo dhowow alo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa halkee aasaan kuu salaamay aadan gaarida Aad gaarisa ka war aadalow yowgaas alxamdulilah waa iska fiicna marka briska maray alxamdulilah soo wanaagsan wax weyn oo khayr baan maqlin dhegdheg soo ma ahan roob baan oo dhaca alxamdulilah aasaan kuu salaama muslimiinta ma- madheera waxaa leeyahay dagaalka hala joojiyo hala joojiyo hala joojiyo dagaalka hala joojiyo waa runtiisa hala joojiyo xigaha kale qadka telefoonka siinayna dhegeystayaal kadibna warkii xamdi guray ayaa si toosa u wada dhegeysan doonaa saaxiibka qadka telefoonka kale ku jiran siinaya dagaalka joojiya dhegeystayaal dameeraha la laaynayana la dilayana hala joojiyo saar f m soo dhowow halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waa halkee
waa jarjara waay xalimo maday jarjara ka waramaday xagga
walahi wuu degan yahay jawiga jawi macaan alxamdulilah waana abaar muu waa la iska fiican yahay dhegdheg soo ma ahan dhagdhag waayo imtixaankana waan ku baasnay jarjara saasaa la doonayaa shukran Ha, raaal jarjara waan salaamayna dhegeystayaal saas ee ku safmaraya xubintii hadalhaynta saaxiibayaal iyo sidoo kale xubinta wargeysada sidaasi nabadgelyo hala joojiyo dagaalada mandheera laga soo sheegayo fadlan joojiya dad walaalaad tihiin dad wada dhashaad tihiin dad isku deegaanaad tihiin dad hal qad ku wada hadlaya tihiin joojiya fowdada dagaalka qaska joojiya dadka barakicinina joojiya qaylida waxaalaha wadaan dhegeystayaal sidoo kale joojiya dameeraha la laaynayo la dilayo boqomaha laga jarayo war joojiya dameeraha xawayaanka maxaa u laayeysaan adhashiga tuulooyin fara badan in laleeya dameerad waa lalaay dameerad waa la dilayaa baangad baa lala dhacaya war dameer maxaad ka dilaysaa maxaad ka faaideysaa haddaad dameer disho korna waad raranaysaa korna waad waxaad alaabtaada howlihii kale buu kusoo qaadaya adigana waad laaynaysaa waad dilaysaa dumarkana waxaan leeyahay dameeraha ha laaynina raggana ha laaynina baangadaha ka daaya fadlan dameeraha haloo duro haloo turo haloo turo waa tahay dhegeystayaal idaacaddi star f m codka gobolka waqooyi bari asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan aa kusoo dhawada barnaamijka hogaanka imika si toosa noogu dhe- ah, dabcan noogu bilaabanaya dhegeysta taarikhda saaka wuxuu ku beegan tahay laba iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad ee disembar sanadda labada kun laba iyo labaatanka maalin ah, dhegeystayaal khamiisa arrimaha qoyska dhegeystayaal barnaamijka de- diiradda ku saari doona waxyaalo fara badan in badanna dhegeystayaasha ay xiiseyn doonaan saakan aad baa loo qusli loo qosli doona haddii ay bahraale ka noqdo dhegeystayaal barnaamijka dhegeystayaal allah u naxariistay waxaa qeyb ka noqon doona dhegeystayaal een, sheekh cumar faaruuq inta arrimaha dhegeystayaal aan sii guda gelin dhegeystayaal aan soo qabta mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka ah dhegeystayaal waana shi- waana hayda qaramada midoobey u n h c r haddaba geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darneed ee amid muddo afartan sano ah ilaa horaantii sanadka labada kun laba iyo labaatanka ba hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo iyo cunno iyo hoy hay-da qaramada midoobey ee qaxootiga unisr ayaa ku sugan goobaha kala duwan si ay dadka abaartu saamaysay u siiyaan gargaarar qoysasku abaaruhu saameeyeen balse unisr waxay imika la daradhacaysaa baahi fara badan dadka imika wajahayaan dhegeystayaal waxaana hadda unisr ay kaashanaysaa shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point dhegeystayaal loogu deeqo dadka waa arrimo markaasi ka jaba- waa ka jawaab celinta si deg deg ah looga doonayo in arrinta laga warkeeno si kale dadka iminkan ay uga jawaab celiyaan ayagana ma waxay uga qabtaan dhegeystayaal waana fursadaha iminka la doonaya dhegeystayaal in aan cid waliba ama cid waliba iminkan ay ka qayb qaadato fursadahan waa ciddi ciddi ka qayb qaadanaysa dhegeystayaal dhegeysta mala socota in dhibcahaaga bonga point aad ka aad ka caawin karto qoysaskii abaartu saamaysay u n h c r waxay had doonaysaa in ab- barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran waxay hadda saamaysay nolosha caruurta dadka qaar waayeelada hoyay dhallaanka waxay baabisay ehladooda dhegeystayaal waxaana dadkaasi imikan dhegeystayaal dadkaasi ay ku qasabtay inay iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeysta waad caawin kartaa qoysaskii abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcahaaga bonga point ee safaricom haddaba qaabkay samaynaysaa sideena raacaysaa haddaba ila dhegeyso aan isla tix raacno telefoonkaada soo qabso waxaan filayaa inay la socoto haddii aad telefoonka aad aqoon iyo howlahaas aad u lahayn u yeero ilmaha iskuullada hadda way xiran yihiin maantana dugsi ma jiro gurigay kuu joogaan u yeer cuniga anoo ku maqlay hadda waa u yeertaan filayaa waryaa soo orod agtaadu joogaa durbo waa sax okay waryaa ku dhufo waxaad ku dhufataa xidig ama star one two six hash xidig hal laba lix afar gees kadibna maxaad kaloo samaynaysaa markaad ku dhufatay intaas haddaba si yaroo kooban oo fudud markaad qaraacdo xidig hal laba lix af a- waa hal laba lix afar gees ama star one two six hash kadib waxaad dooranaysaa lipana bonga point kadibna waxaad sii xulanaysaa sii dooranaysaa baybil kadibna waxaad ku dhufanaysaa qoraysaa dhegeystayaal lambarka baybilka lagu weydiinaya markii aad kilig ama ok aad ku dhufaso business number lagu weydiinaya kadibna waxaad qoraysaa business numberka soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed waa thirty two ninety three seventy eight kadibna ok aad ku dhufanaysaa account number maxaad ku dhufanaysaa dhegeystayaal star f m s t a r f m f e m kadibna ok aad ku dhufanaysaa inta waxaad dabcan haddana waxaad gelinaysaa add your account amount dabcan waa lacagta qofka laga doonayo inuu doonayo inuu geliyo ma aha dhegeysta lacagta kaashka wax laga hadlayo waa lacagaha dhibcaha bonga point ee safaricom ee ku keedisay ku aruunaysay intaad lacagaha wicitaanada ama kaarkaad gashanaysa dhegeystayaal kadib waxaad gelin kartaa laba boqol oo bonga point saddex boqol afar boqol kun laba kun shan kun toban kun labaatan kun oo dhibcaha bonga point ma aha kash lacag ma aha kadibna oke ad ku dhufanaysaa kadibna biinkaada sirta biinka sirta ah ama qorsooda biinka sirta qorsoodida ku ah adiga qaaska ku ah ayaad ku gelinaysaa kadibna okey isla fariin ayaa kuu soo dhicaysaa dhegeystayaal waa si yaroo kooban waxna aad ugu tari karto waxna aad ugu dayqi karto waxna aad u gashay una tartay dadka abaaraha ay saameeyeen dhibaatada ku keentay dhegeyste waad caawin kartaa dadkaada eheladaada qoysaskaada waa hadday kaa go-an tahay laakiin haddee mar kaa go-neen oo dhibcihiina ay kugu jiraan oona ka xasdayso marka maxaad soo kordhinaysaa waa ma leh haddaba dadkaada u gaar waa muhiim yuhne siyaar haddaba adeeg dhegeystana dhibcaha bonga point idrib waxay uga qaban kartaa weliba dhibaatada hadda gobolka ka taagan fadlan ku deeq dhibcaha bonga point dadka ay abaartu saamaysay hay-adda unhcr waa hay-ad caalami ah dhegeystan ee ku sugan goob waliba meel waliba dhegeystayaal fursaddan aan ka faa'iidaysano dhegeystayaal aan dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm cunta gobolka qoybari dhegeystayaal waxaana saaka diiradda ku saarana kaga hadlaynaa arrimo xasaasi arrimo inta badan dhegeystal bulshada ka dhex taagan waxaad degeysaan saaka deerada ku saran ay dhegeysaan mushkiladda iyo muranka inta badan qoysaska soo kala dhexgalo talo ayaa ka hadli doona waa sheekh cumar faaruukh bal marka hore dhegeystayaal dhegeyso in yaro kooban sheekha muxuu sheegayaa
haddii khilaaf dhaco sidii wax loo nabdin kow
cad inoogu sheegay wallaatii takhaafuuna nujuusahunna faciduuhunna waa aayadda qur-aanka iyadana ah
madaada maaha muuqaalkaaga sare ha joogo laakiin wacaashiruuhunna bilmacruufidii baa xoogaa la adkaynaya wahjuruuhunna fi lmadaajic hadday labada anfici weydo maxaa saddexaynaya wadribuuhunna waa la tumayaa gabdhaha
gabadha waa la tumayaa laakiin tubitaan ma ah mid il burinaysa sheekha noo sharaxi doonaa qeybaha dambe
ogaataa u dan maaha laakiin haddii wacdi wax anfici waayey mudaaharaad nabadgelyo wax anfici waayey dhagmaroojin iyo qandhuufo wax anfici weyday arrintii aqalkii ka baxday dibadday u baxday maxaa la yeelayaa lasii fogayn maaye gacmo geel jira kor looma mayre labadii qowsay labadan ka yimaadeen ayaa midba oday kama dambaysoo ruug caddaa laga soo qabanaya waa sax dhegeystayaal arrimahaas ee saaka barnaamijka ku korfeen doona kaga hadli doona haddii ay bahraale ka noqdo saaxib yaal adigana qaybaha dambaan fursadda kuu sii doona si aragtidaada fikirkaada aad uga dhiibatay dhegeystayaal hadda waxaa maangalka u noqon kara sidoo kale lagu xallin karaa mushkiladaha dhibaatada muranka faraha badan inta badan soo kala dhexgalo qoysaska laakiin runta waxay tahay dhegeystayaal in ay tahay labada qof oo dareen marka hore isku qaaday kalgacayl muxaba gaar ayagana isku yeeshay laakiin haddana way isqaban karaan labada qof isqabtaanna waa labada wuxuu ka bilowda dhegeystayaal guurka inta badan muranka iyo weliba isfahan waaga waxaa keena dhegeystayaal haddaba maxaa keena murankaasi weliba khilaafkan ah aynu markaasi misaaka micnihiisa aan isdulsaagi doono iyo halka uu ka bilowda dhegeysta laakiin inta badan labada qof oo guriga wada joogo dabcan ma kala saari karaan mana ogaan karaan waxaa muranka uu ka bilowday iyo isku dhaca laakiin qofka qofka kale waxaa laga yaabaa inuu asaga uu sabab u yahay in muranka iyo qaarida burburka uu qoyska ka bilaabo dhegeystayaal waa arrin inta badan dhegeystayaal dhacdo dhegeystayaal waana guurka kadib waxay marka dhacda inta ka hore ma aha markii la socdcodana isshukaansanaya ma ahan taasi ma aha waxa laga hadlay waa dadka lamaanayaasha dadka guriga jooga dadka dabcan carruurta isku dhalay inta badan way isqabtaan oo way murmaan oo sidoo kale waa la isku dhacaa caadi ahaan dhegeysta sida khubarada cilmiga bulshada ay sheegaan in dabcan waa kiirada ah ama labada qof oo markaas isjecel labada qof guriga ku wada nool ee qof kasta ay haysa kalgaceel iyo muxaba in inta badan dhegeystayaal ay sii waarin siina joogin laakiin marka laga hadlayo inay sii waarin ama sii joogin lagama hadlayo dhegeystayaal in labada qof ay kala tegaan laakiin habka ay si isku yihiin inta badan laakiin dadka inay haddana kala yihiin ama kala baxaan labada labada qof ama qofka qofka kale inuu wax u hayo muxaba aad u weyn oo sidoo kale xitaa uusan la murmi karin ama uu la doodi karin sidoo kale muran iyo qayli si qofka kale uga dheereeyo waa muhiimadda keliya laga doonaya in qofka maskaxdiisu ka shaqeeyo caadadiy caadiyan waxaa inta badan laga hadla dumarka inay ugu badan yihiin in dhibaatada qaylida buuqa faraha badan ay keenaan marka waa tan dhacda in gabdhaha ay sibiro qaldan markii hore ay haysteen in haddana ay la kulmaan waxyaalaha qofka maskaxdiisa ku jirtay wuxuu filanayay dabcan markuu la kulmo waa mid markaas u saadaalin karin sidoo kale uu fasiri karin in marre qofka markaasi kaga imaan karin ama kaga heli karin arrimaha hadda markaasi taagan mararka qaar laga soo tabiyey qoysaska kadib maxaa dhacaya dhegeystayaal waa arrin inta badan la falanqeeyo laga hadlo in dhibaatada qof waliba uu qoysas ama qoysaska mararka ay kala kulmaan oo marka marka hore qofka uu kasii baaraandogo sii ogaado xalkeeda iyo jawaabaheedna qofka uu helo dhegeystayaal iyadoo inta badan banaanka loo doonaynin ama la rabin banaanka inay usan dabcan wixii u bixin qoysaska isku qabsadaan kadib dhegeysta markay dhacdo arrimo aysan filinaynin ay kaga imaadaan dhinacyada kala duwan mise ninka mise gabadha ayaa la arkaya in gabadhii mise ninkii uu markaas qofka shawg uu ka qaado mise uu ka qaado gabadha habka ula dhaqmaysa ninkeeda mise ninka ama gabadha sida ninka ula dhaqmayo waa labada dhinaci markaasi qofka uu saadaalin dabcan uu sabiran karo waxyaalaha inta badan uu ka aamini karo qoyska taasina waxaa abuurtaa muranka iyo weliba kale niyad jabka labada qof ay kala heli karaan mise kala dhexli karaan hadda waxaa inta badan laga hadlaya ninka iyo weliba gabadho ay ku xisaabtamaan in kalgaceelkooda mideeyey shalay haddana waxaa inta badan muranka buuqa qaylida ha waa la isqabtaa waa la murmaa waa la dagaalaa laakiin waa qaabkee sida laga doonayo kala duwanaanshuhu labada maskax ama maskaxda ninka iyo gabadhu iyo weliba kala sheekaysiga qofka maskaxdiisa wuxuu qofka kale u macnaynayo mise uu qofka maskaxdiisa ku qabsanayo inta badan waa labada qof ay wixii shalay ay isku arkeen maantana laga yaabo qofka inuu fahmi waayo mise uu ka arki waayo sida awgeed in suurtagalnimada ee lamaanoyaashu ay markaasi ku qasabtaa ay arkaan waa filinwaaga sida muranka iyo weliba waa khilaafka soo kala dhexgalo laakiin taasi u badan tahay in ay si degan ay u xiliyaan midkooda halka ugu horeeyana ay tahay in qofka qof kale uu ka fursan waayo sidii reerkaas uu ku wadi lahaa ama uu ku wadi karo gabadha laakiin marar badan haddana dabcan waxyaalaha qarsoon ayaa jira sidaa awgeed waxaa dhacdaa in labada qof midkooda isweydiiyo bal in dabcan waxyaalaha dhabta ah ee ka taagan mise uu ka hayo in gabadha ay tahay in isaga ay u joogto laakiin haba kuu joogta waa sax waa gabadhii waa soo aroosatay guriga kuu joogtay laga yaaba in ilmay ku haysto way kuu joogto waa sax lama diido laakiin joogitaanka laga hadlaya waa joogitaanke waxaa laga yaaba gabadha waxyaala ay dhibsanayso inaad adiga kula kacdo ay dhibsanayso aad ku samayso ama aad kula kacdo taana aysan u dulqaadan karin hadday ku dulqaatan laga yaaba in sanada ay kugu qaadato ama ay gabadha intaas adiga ay kugu dhegaysanayso mise ay ku fiirinayso in bal wax badan aad iska bedelayso laakiin haddaad badelaynin haddaad iska bedelaynin waxyaalahaad kula dhaqmanayso maxaa iidana samaynaysaa waa tilaabada hore ee qaadaysa ayaa inta badan keenaa in muran iyo qaylo iyo buuq ay qoysa ay ka dhacdaa sidoo kalena gabadha ay bilowdaa gabarh sintaag ah haddaba dhegeysta markii laga hadlayo khilaafka iyo muranka faraha badan sidoo kale waxaa laga hadlaa shakiga faraha badan labada qof ee iska kala qaadaan maadaama ay run tahay in qofka uunan qiyaasi karin jaceylka dhabta ah ee qalbiga qofka kale uu qabo waxaa la gudban inuu rumayso in qofka afkiisa iyo weliba ficilkiisa uu ka arkayo inuu isku filan yahay ama dabcan uu ka filan karo inuu si qoto dheer qalbigiisa u hayo qofka sidoo kale waxaa iyaduna muhiim ah inuu xoogaa dabcan waa xoogga saara dabca muujinta maxabada kalgaceylka runta ah oo qofka isagu uu aaminsan yahay inuu qofkaas u qabo xitaa haddii guriga markaasi laga wada maqan yahay mise la wada joogo ayna isku hubaan in dabcan mushkilaad iyo buuq ay dabcan inta badan aysan soo kala dhexdegin iyagoo isku haya maxaba mashquul inta badanna dhinacyada kale aysan laisku mashquulin sidoo kalena laisdabagelin waa dhinacyada inta badan muranka buuqa faraha badan keeno haddii taasi ay dhacdo waxay noqonaysaa in gabadha ay qofka ay ka xumaato in dabagalka ninka uu ku samaynayo haddii sidoo kale gabadha ay ninka dabagal ku samayso waxaa iyadana dhacdaa in uun sidoo kale muran halkaasuu ka imaado labada qof kale fogaanshuhu ay halkaasi keeni karto muranka dagaalka buuqa khilaafka taasi oo inta badan mararka qaar qofka loo fiiriyo loo eego in kale shakina ay tahay dareen xoogan oo labada qof ay ku keeni karto muranka iskuna dabcan sii jeedin karto jeceylkooda muxabada marka hore ayaga ay soo as-aaseen dhegeysteen muujinaya runta jeceylka in labada qof ay ka rumeeyaan sidoo kalena ka saaraan buuqa iyo arrimaha muranka faraha badan inta kale dabcan kala dhantaali karo muxabadooda iyo weliba gurigooda waana tan markaas inta badan labada qof ay kala qaadaan qayb ay ka tahay dhegeystayaal waxyaalaha inta badan khubarada ay daraasayaan kaga hadlaan khilaafka inta badan waxaa sababa waxaa ka mid ah kala shakiga labada qof qofka kale ka shakiyo taasina waa walaaca xoogan ee inta badan kala dhantaalo qoysaska muranka faraha badan keena dagaalka keena iyo weliba kala tega waxaa dhacdaa in jeceylka dhegeysta dhabta ah labada qof ee inta badan dhexmaro sababna u noqda in midkooda uu qado dareen shaki ah oo in uu jiro wax jeceyl kala dabcan waa kala mudan oo ama in qofkani uu jeceylka u qalmin waa dareen marar badan dhaca oo waswaas iyo weliba iska dabcan labada dhinac ay kala qaadaan waxaana inta badan la arkaa marka uu labada qof muran ama khilaaf soo dhex galo hadda waxaa muhiim ah in qofka dareenka shakiga isku arko uu ah markaas aad u taxadaro taxadarka laga doonayo qofka in shaki dabci walaaca faraha badan in dhibaato u keeni karo iyo shakiga waa tan horaan kaga soo hadlayna dhegeystayaale iskana ilaaliyo inuu si dhaqso ah go'aan u gaaro iyadoo markaasi kala tegis weliba isku dhacyo halkaasi ka imaan karta markaasi oo muran in soo dhex galo ama gabadhaada iyo ninka ama labada qof ee markaas qoyska soo kala dhexgalo in aad markaas nafsadaada siiso wakhti ay ku fikirto oo si deg deg ah markaas wax aad uga ogaan karto shakigana aad kaga caddaysan karayso dhegeystayaal gaartana su'aala waa dabcan gaarta su'aalo fara badan oo qof nafsadiisa ama qofka isweydiin karo fiiriye gabadha ninka asaga nafsadiisa isfiiriyo ogaado waxaa markaas nafsadiisa waalay waa haddii markaasi walaaci shaki fara badan uu soo kala dhexgalo qoyska inta badan ma xasilo oo weli waxaa taagnaanayaa in keliya qofka uu ku qanci karaa in gabadhaasu iska diro mise gabadha ay ninkan ay ka tegto shakigaasina waxaa inta badan inta badan u badan sarka qaar dabcan inta badan waxaa keenaya in gabdhaha ay qaadaan shakiga faraha badan ama walaaca faraha badan ninka ay ka qabaan taasi xitaa laga yaabo in ay inta badan aysan ku xasiloonin guriga markay joogto dabcan inta badan xitaa laga yaaba inay isku mashquulso telefishoonka telefoonada iyo weliba waxyaalaha markaasi farxadgeliyayada amase qosolqosolka taasi intaas waxaa leeyahay waxay keliya kaga turjumaysaa ama ay doonaysaa in ay iska baabi'iso waxyaalaha maskaxdeeda inta badan ku soo dhici karo ee ayada markaas ay sabiranayso markasta oo idiin dabcan dadka ay dhexmaraan xumaan martana dabcan inta badan ku dadaal inaad xasuusato maalmihii badnaa ee wanaagsanaa intaad ku mashquuli laheyd waxyaalaha markaas ay gabadha tilaabada ku qaaday mise adiga aad tilaabada ku qaadayso labada dhinac ay isku kala qaadayaan ogow qofkan agtaada joogo baro qofkaad agtaada joogo qiimee qofka qofka agtaada jooga dhegeysan inta badan intaada tilaabo kale aad qaadin oo walaac shaki fara badan aad qaadan dhegeystayaal iyo waswaas intuusan ku gelin hadduu qoyska waswaas soo galana waa dhibaatada keli dhegeystayaal sida horaanba inta badan aan ku tilmaamay kuna sheegay kalana taalo qoyska waswaaskana wuxuu tilmaamaa dhegeystayaal in qofka waswaas uu ka qabo xaaskiisa ama gabadha ay ka qabto waswaas ninkeeda waswaaskaasina dabcan ilmo laguma dhalo oo gurigaasna kuma mid lagu waara ma aha mid lagu barwaaqowona ma aha wuxuu noqdaa mid inta badan la qiyaasi kara dhegeysta waxaa ka dhalan karo ama ka imaan karo inay tahay mid naxdin aakhirka mustaqbalka dambe dhegeystayaal inta badan waxaa dhacdaa in mararka muranka soo dhex galo qoysaska labada qof ama labada qof oo qoyska ama qoyska wada jooga ama qoyska wada dhegeystaan inta badan in midkooda uu weliba gabadha u badan ay isku aamino fikir qaldan oo ah in uu buuxin karin kaalinta jeceylka ama kaalinta muxabada mise qoyska wax wada dabcan waxaa qaybsiga ee uu qofkan uu qoyska wada leeyihiin mudnaa haddaba laakiin inta badan waa kaalinta kaalinta buuxin karo qofka qofkiisa gaabadha hadday kaalintaas dabcan ay kasoo bixi karin ama ay sidoo kale u arto in dabcan dheeldheel ama ciyaar ciyaar lagu wado qoyska taasi ma aha midda laga hadlaya dhegeystayaal marna ma galo ciyaar marna ma galo kaftan qoyska marka laga hadlaya dhegeystayaal oo qof weliba kaalintiisa iyo weliba mas-uuliyaddiisa ayaa laga doonaya inuu ka soo baxo hadday gabadha tahay iyo hadday ninka tahay laakiin hadda inta badan khilaafaadka marka laga hadlayo waxaa inta badan sababaa sida horaan aan soo sheegnay dhegeystayaale waa muranka iskudhacyada khilaafka shakiga waswaaska iyo sidoo kale qofka markaas aan aaminaynin sidoo kalena aan garanaynin kaalinta uu halka qoysku kaga jiro iyo in markaasi uu arko qofka in faragelin lagu wado xitaa marar qaar waxaa arkaysaa ragga oo inta badan ka cabanaya mise ka qaylina ku leeyihiin dabcan gabadhan fargelin ay ugu wadaa mise waxay kala saari lahda qoyska haddaba qoyskan dhammaan labadiina mas-uul ayaa ka tihiin ninkana mas-uul ayuu ka yahay gabadhan mas-uul ayay ka tahay laakiin haddii inta badan adiga isku koobto keliya mas-uuliyadda mararka qaar waa sax in mas-uuliyadda duqa adiga aad tahay laakiin inta badan wuxuu leeyahay waxay doonaysaa in ayada gacanta ku dhigto ee sidoo kale manafsato laakiin taasi ma aha mid adiga aqiil ama aad kaga raadin karto gacanta mararka qaar ku leeyihin inay rabtaa inay ugu dhigto waxaa inta badan uu markaa isku dayaa in uu isma dabcan ninka kibir uu isku yeelo sidoo kalena uu noqdo gabar markaas uu ka facwen yahay mise gabar dabcan inta badan uu een lala hadli karin ayuu ninka iska dhigayaa taasna gabadha uma dulqaadan karto haddii mar qoyskaada iska weyneysiisayna dee cid markaasi aad u roontay ma lahan haddii qoyskaada aad u naxariisan weysay dad kalena uma naxariisanaysid dhegeysti waxaad ogaataa in aad adiga taasi ogaan kartid mararka badanna run aad run ay tahay in aad tahay qofka adiga ugu fiican iyo weliba qalbiga qalbiga ugu wanaagsan aad ka dhigi karta garabkaada waa gabadha loola jeeda dhegeysta leh ama gabadha ninkeeda garabkeeda ka dhigi karta istaagi kartaa sidoo kalena isla ruuxi karaa muxabada qoyska ilaalin kara kana ilaalin kara waxyaala dhibaato u keeni karo iyo sidoo kale kale waa dabcan kala dhantaali karo sidoo kale cid waliba kaalinteeda ka bixi karto buuxin karto muhiimadda la doonayo in guriga uu ku xasili karo kuna wanaagi karo marka qaar takhasuska laga hadlayo inta badan in la arko marka uu maran dha mise khilaaf lamaanayaasha soo kala dhex galo dabcan mararka qaar waa laga dhex faa'iideystaa laakiin taasi lagama doonayo marka ilaa aakhirka dibadda mise bannaanka uu ka imaan doono ama uu ka imaanayo ayadoon ku ogaan doono dhegeystayaal cumar faaruuq oo arrimahaasi noo kala dhegdhegi doono dhegeystayaal hadduu ee bahraankan oo saaxiib yaal sida barnaamijka saakaad ku maqlayseen baa dhegeystayaal ama kaga hadlaynay dhegeysta dhibaatada markaas inta badan keento iskudhacyada iyo khilaafka asaga barnaamijka dhegeystayaal ku egeyna kaga hadlaynay dhegeystayaal wax bal dhegeysan doona sheekh cumar faaruuq bal asagana ka hadlaya arrimahan intaan anaga qodobada kale aan sii gudagelin dhegeystayaal ee waxaa laga doonaya qofka iyo in uu sameeyo ama khilaafka sida uu ku bilaabo cabdallah faaruuq ayaan dhegeysana marka hore
ayuu ka mid yahay waxaa dadku iskhilaafaa heerka uu dhan yahay xiriirka ka dhexeeya labaan waxba ka dhexayn isma khilaafaan ilaa waxbaan ka dhexayn labaday wax ka dhexeeyaanna isma seegaan way isku dhacaan haddaba xiriirada basharka ka dhexeeya kan ugu weyn baa guurka ah laba isqabta laba isaga xaq weyn adduunka guudkiisa ma fuulaan ilaa qowlkiisa umaraga hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna in la yidhi haddaad dumarka tihiin ragga idin qaba dharkoodii baa tihiin haddaad tihiin raggana dumarkaad qabtaan baa u dhar tihiin marka calaaqada meesha taalla weynigeeda arag iskhilaafka halkaasuu ka dhalanayaa caadi wey khilaafkii markuu dhaca kadib diin baynu leenahay diinteennu waa diin kaamiloon waxba dhaafin maandhaafka iyo muranka qawska jaangooyo kama dambaysa ayay diinteennu u samaysay waxayna ka bilowday wacdi wacdiga magaca aad baad u maqasheen laakiin waxaan jeclahay galabta inaan idin xusuusiyo wacdi maxaa la yihaa waxaa weeye wacdi waxaa la yihaa wixii rabbi addoommada faray iyo wuxuu ka daliilaa lagu baraarujinaya wax cusub la keeni maayo ajmacaya fii kitaabillah ilaa kitaabkiisa aayadda ugu kulmin badanee khayr iyo shar dhaafin baa rabbi sidaa ugu sheegay wadalika qowlu rabbina tabaaraka wa tacaala ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurbaa afar saddex laysfaray wey wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi saddex la diiday wey labadii saddexaad kadib yaa ciidu kun baa ku taal ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaani wa iitaa'i dilqurba wayanhaa cani ilfaxshaa'i waalmunkari waalbaqi yacidukum rabbigiinbaa idin wacdinaya waxaa laydin faray fuliya waxaa laydinka reebayna ka fogaada baa wacdigu yahay haddii rabbi idin wacdiya maxaa idinla gudboon wax kale meesha ma yaalaan lacallakum tadakaruun waa inaad waasantaan oo waxdoontaan haddaba rabbigeen baa ina wacdiyey sidii lagu xallin lahaa khilaafka qowskana si cad inoogu sheegay waalatii takhaafuuna nujuusahunna faciduuhunna haddii ay gabadhu hanqaltaag bilowdo yasta odaga derderto codka ka laliso isagoo dhan ay ka mamashuuqsato iyadaa markaa hawsha wadda waalatii takhaafuuna nushuusahunna wey odagii dhammaaday derder iyo xaqirid maxaa la yeelaya faciduuhunna wey waa xalkii koobaad wey gabadha waa la wacdinayaa waxa wacdinaya odageeda wuxuu xusuusinaya reerkaa haddii uu hallaabo dhibaatada u imanaysa wadajoogga wanaag iyo maslaxadii danta ugu jirta guurku inuu dhismo yahay furidduna ay duminta arrimahaasuu xusuusinayaa faaciiduuhunna tilaabtii koobaad wey haddii qofku qof muslima yahay lana xusuusiyey rabbi iyo rasuul wixii laga maqlay labada magafe aayaadkii axaadiistii haddii loo sheegay muslimse ay tahay waxaa la rajaynayaa inay ku intifaacdo wacdigii qaadato wallatii takhaafuuna nushuusahunna faciduuhunna haddii gabadhii wacdigii anfici waaye see la yeelay tilaabta labaad waxaa weeye xalka wahjuruuhunna fi lmadaajic gariif ama mudaaharaad nabadgelyo kusa ku salaysan baa la samaynaya dhabarkaa loo jeedinaya xoogaha intaad xabad muufaa ka soo cunto meelahaas cashadii ay ku cidiya baxday waxaad tidhaahdaa cashada uma baahni aniga gabar dhabarkii loo duway sheekadii laga gooyey haasaabihii cashadeedii la yska riixay shan xabadoodoo wejiga looga dhufto ugu daranta markaa tilaabtaa labaad inay ku wacdoontaa la rajaynayaa wahjuruuhunna filmadaajici ku dara filmadaajici ma aha reerka uga tag oo hadday awalba ku dardarsanay golihiina aad u bannaysay sownacasnimadaada maaha muuqaalkaaga sare ha joogo laakiin wacaashiruuhunna bilmacruufidii baa xoogaa la adkaynaya wahjuruuhunna filmadaajic hadday labada anfici weydo maxaa saddexaynaya wadribuuhunna waa la tumayaa gabdhaha laakiin tumiddu yaya noqon mid dhiig daadisa laf dheer jabisa il ridda ilig faniinisa ama madoobaysa may dhaankaa la qabanaya waa la qandhuufanaya walow ayaan gabarh soomaali daan la qandhuuftay dhag la maroojiyey waxba u qaadanay sidaan uga sharxay jiddo labaatan sano ka hor marka labaa isu xanaaqday labadaba xertayday ahaayeen dhegta unbuu qabtay kolkuu dhegtii qabtay qosol baa labadoodii laysku daray iyagu markaa waa yasaayeen laakiin nuxrur eebbaa ku jiray nabaddii ka dhaxday waa la ogaa marka wadribuuhunna xalkii saddexaad wey intaa waa iyagii dhexdooda arrintii marka intaasba waa ku xallismi weyday gacantay ka baxday arrintii noloshu waa sir ka dhaxaysa labada isqabta cid kale inay ogaataa u dan maaha laakiin haddii wacdi wax anfici waayey mudaaharaad nabadgelyo wax anfici waayey dhagmaroojin iyo qandhuufo wax anfici weyday arrintii aqalkii ka baxday dibadday u baxday maxaa la yeelayaa lasii fogayn maaye gacmo geel jire kor looma mayre labadii qowsay labadan ka yimaadeen ayaa midba oday kama dambaysoo ruug cadaa'a laga soo qabanayo gabadha aabbaheed adeerkeed qaraabadeedii iyo wiilka qaraabadiisii kalsooni baa labadoodii laga qaaday intaan la howlgelin gabar yahay odagan adeerkaa wuxuu kuu soo qaada ma qaadatay nacam war adigana odagan adeerkaa wuxuu kuu soo qaada ma qaadatay nacam labadaasaynu magacaabaynaa dhaqankoodii bay u kuurgalayaan qallooca qofkii waday baa la ogaanayaa dabadeed waa la goobanaya labadii qoys baa goobanaysa haddii laakiin labadan la baxshay ay laba abukaata noqdaan oo kanna gabadhii hawsheedii unbu dhammaystiray kanna wiilka hawshiisii markaas xal dhalan maayo laakiin rabbigan wuxuu yaboohay labadaa la baxshay ama laba wakiil ku sheeg ama laba xakam garsoora ku sheeg qur-aanka labaduba wuu sheegay wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahlihaa in yuriida islaaxan hadday labadan la baxshay nabadoon yihiin yuwafiq illaahu baynahumaa allah ku aadinaya guul baa dhalanaysa markaa mustawaha iyo awooddooduna xataa dalaaq bay gaaraysaa goortay u kurgalaan dhaqankoodiina ogaadaan hadday labadii yidhaahdaan kuwa kani kala dhinte waa u kala dhammaatay yaan dhiigoodu isku daadan ha la kala diro labadii wakiil baa furaysa waxba loogu soo noqon maayo waa la kala furaya marka xalku waa maxay kow waa wacdi labana waa dhabar ujeed iyo aamus saddexna waa garaac afarna laba garsooraa la bixinaya hadday labadaa garsoore daacad yihiinna ilaah baa abshirtii waafajinaya halkaasay ku dhammaanaysaa xalkii wabilaahi towfiiq
waa hagaagi wabilaahi towfiiq dhegeysta bal iminka dhegeystayaasha qaadka telefoonada goorra uu siin doonaa laakiin bal inta kale dabcan anigana wax yar aan ku daro saaxiibayaal sida waxyaalaha inta badan laga doonayo qofka waxaasoo dhan insan i umaanin dhegeysta laga doonayo qofka inuu khilaaf iyo dhibaato iyo burbur qoyskausan uu keenin waa xaalihii hore aan kasoo sheegana dhegeysta haddaba waxaa keena sida sheekha uu soo sheegay iyo laakiin xalkeeda khilaafkeedu sheekha ka hadlayay wuuna inoo sharaxay wuuna inoo bandhigay laakiin horta bal isweydii marka hore waxaa keenaya arrimahan khilaafka arrimahan isku dhacyada arrimaha qoyska inta badan ay isku haystaan gabadha iyo ninka maxay laisku haystaa maxaa laisku gafaya maxaa muranka dooda faraha badan iyo qaylida keenaya horta laysma weydiiya oo looma dabcan cid waliba may u kurgashay oo xog ma ka haysaa waxaa inta badan keenaya maxay noqon kartaa maxaana ugu marka laga hadlayo arrimaha hoose ee gudaha labada qof arrimaha aadka hoose laga hadlayo laakiin inta badan maxaa keenaya muranka dooda faraha badan qaylada isku dhacyada oraan waan kasoo hadalay dhegeystayaal inay ka tahay waswaaska shakiga faraha badan iyo weliba walaaca faraha badan arrimaha labada qof oo qofka kale asagoo awood u sheeganayo inta badan waa laga hadlay iyadoo dabcan waa hubaal in labada qof oo dabcan nolosha iyo qoyska oo dhan wadaagaya ee muran iyo khilaaf iska hor imaanayaan ama labada qof arrimaha inta badan isku qabanayaan laakiin waxaa laga bogsan karaa oo keliya oo looga gudbi karaa arrimahan waxaa ceeb ah in inta badan muran maanta joogto ah maanta oo dhan muran labada qof ninkana gabadha uu la murmaayo gabadhana sidoo kale ninkeeda masaygeeda la murmayso muranka faraha badan inta badan u dhexayn karo ruuxa iyo weliba qoyska labada waa dabcan labada qof oo qoys wadaaga ah inuu inta badan uu ku xasuusto muranka muddada ka hor in ay inta badan wax walba la marin karo xaalkeeda la marin karo mise looga gudbi karo maxay noqon kartaa in labada qof ay xasilooni marka hore nafsadooda ama gabadha ha ahaatee mise ninka ahaadee in labada qof qof kale uu ka roonaadaa ama gabadha uu xasiliya hadday la doodo la muranto la doodo la qayliso khilaaf fara badan maanta ay joogtayso in bal xalkeeda inta badan uu raadiya qaabkii uu ku raadin karaa qaab markaasi koo haboon ayadana ay ku xasili karto saxna u noqon karto haddii sidoo kale ninka uu noqdo nin waswaas badan buuq badan qaylo badan gabadhana in ay wadada saxda dariiqada saxda inay qaado bal ninkan ay ku xasilin karto kuna wanaajin karto qalbigiisa ay ku xasilin karto kuna dejin karto laakiin haddii sababaha labada muran ay isku eg yihiin labada qof gabadhina hal meel ay ka duulayso ninkana hal meel uu ka duunayo haddii taasi aad rabto khilaafka wuu taagnaanaya wuuna sii soconayaa oona sidoo kale lagama gudbayo qoysnimaduna sii jiri mayso waxaa qasab markaasi kugu ah in aad muranka maanta joog maanta jooga aad u aragto maanta dabcan waa daashay oo arrimahan kama hadli kartid oo waad sii joojinaysaa in xalkeeda markaas aad raadiso una raadiso qaab markaas adiga xiriirkaada reerkaada qoyskaada inta badan laga doonayo in labada qof ay ku xalin karaan kuna wadaajin karaan looguna gudbi karo caqabadaha inta badan muranka doodaha dhan ee dhegeysan ay ka dhashaan waxaa taasi sidoo kale xidhiirka labada ee loo kala qaad dabcan nafsadooda isku kala garqaadi karaan in farxad inta badan ay qofku ku dhismo noloshiisa uu inta badan uu ku badbaadiyo kuna xaliyo loona baahan yahay si caqliyan ah iyo weliba in labada qof gacmaha isqabsadaan oo wadajir arrimahooda si degan iskula egaan sida xitaa sheekha uu inoo sheegaya waa muhiim in labaduba ay mid kastaa barto sida uu ugu habboon ee kan kale ay nolosha ula wadaagi karo ulana macaamili karo ulana shaqayn karo waxaana fiican in qofka uu isweydiiyo waa maxay dabcan waa maxay waxaa labadiinaba wadajir inaga dhigay oo hadda aad kaga faa'idaysanaysaan waa in dabcan inta badan fiiri ubadkanigu jir ubadkanigu dhex jiro iyo weliba qoyska aad markaasi ka kooban tihiin oo hadda cid waliba lagu faanayo ama ay tahay cid qamo qoys lagu soo horinayo inaad tihiin dhegeysaal laakiin faa'iidadan waa inaad fiiraysa idinkoo leh oo aan markaasi ku xisaabtamaynin inuu keligii dabcan qofka uga faa'idaysanayo maya ka faa'iidaysi ma ahan laakiin reerkaas in looga faa'idayn karo mise arrimo keli ah oo aad isku haystaan in mar waliba lasoo lasoo celcelinin lasoo hadal qaadin noqoto in cid waliba isku dayda siday ku hilmaami lahayd wax walba qof inuu ismaro haddii adiga caado ay ku ahayd qof walba oga saari lahayd sida iminkan marka hore ama barnaamijka marka hore aan kaga soo hadlana dhegeystayaal khilaafaadka waxyaalaha lagu xallin karo loogana gudbi kara inta badan ay tahay haddaba samirka waxyaalaha inta badan dhegeystayaal cudurba u dulqaadan karto ama cudurba ay samayn karto qofka asaga ay ka go-an tahay ninka hadday tahay iyo gabar hadday tahay waa shan waa tan waa shayga tan ugu weyn ama shayga ugu weyn qofka intiisa badan uu ogaan karo maxay samar lagu heli karaa maxaa lagu libaani karaa haddaad maanta u samartay gabadhaada haddaad beri u samartay haddaad bir xilli dambe saad dambe sanad wakhti walba aad u samartay dabcan samarkaasi waxaa laga yaaba xitaa in adiga gabadha wax badan ay kaaga baratay ee kaaga dulqaadan karto haddii ay dabcan ay sii adkaato adigoo gabadha dhibaato ku samaynin adigoo jirdil u geysanin adigoo sidoo kale furin adigoo gabadha reerka ku cilaynin waxaa u samayn kartaa sida sheekh dabcan cumar faaruuq uu inoo sheegayo inaad gabadha aad kaga hajiri karto mise guriga adigoo meel cunto ka soconto bal intaas aad oga dabcan oga dhigi karto gabar wax maantooda jikada kugu jirta wax badan kuu qabanaysay waa xalka sida sheekha xitaa qur-aanka uu noogu sheegay waa sida keliya laga doonaya haddii adiga gabar ahaan ah ama gabadha dhibaato ninka uu kugu hayo isku day inaad u samri karto oo dulqaad fara badan inta badan ragga waxaa leeyahay markay gabdhaha u dulqaataan u samraan waxay ogaadaan markay gabadha ay ka tagto wuxuu ogaadaa in inta badan gabadha ay u dulqaadan jirtay una samri jiray laakiin de nin hadduu marar doqon u yahay oo gabadhiisa reerkiisa xaaskiisa marwadiisa gabadha guriga u joogto qoysku joogto caruurta ubad ku hayso sidoo kale ayada asaga daryeelayso hadduu mar uusan fahmaynin cid kale uu fahmaya ma lahan inta badan waxaa laga doonaya weliba ragga inay u dhega nuglaadaan una jilcaan ogaadaan gabadha waxay agtooda ay ka tahay labada qof mid kastaa dabcan gartiisa iyo weliba waxa uu looga baahan yahay samir xiriirka uu ku wanaajiyo kuna ballaariyo kuna burwaaqo lagu gaaro waa in arrimaha carada iyo carada waxaa keeno inta badan ka saar cabsida faraha badan walaaca faraha badan waxyaalaha shakiga adiga nafsadaada gurigaada reerkaada keenayo inta badan in qofka meel uu iskaga dhigo ayuu nafsadiisa ku badbaadin karaa sidoo kalena qoysku ku badbaadin karaa nafsadiwaxa qofka nafsiyan ama inta badan cilmu nafsiga waxay tilmaamaan sheegaan haddii qofka waswaasi uu ku bato waxaa keena in gabadhaas uu ku qanci waayo oo maantoo dan shaki fara badan asagoo shaqa jooga asagoo meelo kala duwan in maantoo shaki ay ka taagan tahay in gabadhaasi waxyaala qaldan ay samaynayso waa wuxuu asaga iska dhaadhicinayo maanta ina ku taagan tahay laakiin haddii aad gabadha marwadaada ay tahay xaaskaada ay tahay gabadha adiga aad ku faanaysa ay tahay goobnaada ay tahay dabcan marna lagaama doonaya in waswaasi shaki marna aad geliso sidai ayada ku aamintay inaad u aamintay muhiimadda waa dabcan nafsadiina u sheega in qofkani uu yahay ay dabcan ina qofka kale uusan ku hori karin uusan waan karin noloshana inta badan labada qof ay ku xiran tahay haddii gabadha nolosha ay kuu saxdo kuu wanaajiso dabcan waxba kaama qaldoon waxbana kaama halaabsano laakiin haddii aad gabadha nolosha u saxdo u hagaajiso wixii qaldanna aad ka saxdo ayadana wixii qaldan ay kaa saxdo inta badan waa in laisku dhimiriyo haddii gabadhada u dhimiriso gabadha ninkeeda u dhimiriso mise wanaajiso waxay inta badan helayaan farxad oo dhammaystiran farxadaas dhammaystiranna cid walibana waxay ku gaartaa barwaaqa iyo noolal aan la heli karin haddaba khilaafkan inta badan wuxuu ku imaado labada qof maxaa keena inay inta badan qofka qof kale uusan u fahmaynin maxaa keena qof qof kale uusan oga aamusaynin haddii gabadha muran dood khilaaf ay keento sidee ninka looga baahan yahay inuu isaga xal u raadiyo sidee looga baahan yahay in gabadha uu xasiliyo sidee looga baahan yahay inuu gabadha u dhimriyo si ay arrimaan buuqan qaylidan ay iminkan ay gabadha kula soo kacday uu u dejiyo mise asagana waa ula buuqaya mise waa ula doodaya haddii ninka dhegeystaal uu waxyaala qaar uu dhibsaday muran joogto ah uu joogtay gabadha maantoo indho ku arka uusan qabin waa xaaskiisa ragga qaar way dhacaan in gabadha maanta asagoo bannaanka joogo xitaa markaa telefoon uusoo dirayo hadal wanaagsan uusan kula hadlaynin hadal adag uu kula hadlayo ay danqanayso ay dhibsanayso laakiin haddana ma sheeganayso waxaa laga yaabaa inay dhibsanayso laakiin adigana maxaa kula gudboon qaabkee markaas waxa uu tuhmayo waxaa shaki gelinayo iyo waxaa iminkan ninka gubayo soo saarayo carada faraha badan qaylida faraha badan dooda faraha badan guriga uu la imaanayo sidaa adigana uga shaafin kartaa uga saari kartaa uga dhigi kartaa wadaadkaada mid dhibaato reerkasan ka jirin oo nafsadiisa u xallin kartaa ugana agdhowaan kartaa qaabkee nidaamkee u mari kartaa haddaba sida qofka labada qof ay ku xallin karmaan ama loogu xallin karo laakiin hadday taagto dabcan midi midi ku mud dabcan waa inta badan waxa dhaca qoys haday gabadha boodo ninka wuula boodaya gabadha haday boodo ninkana wuula booda ninka haduu boodo gabadha waa la boodaysaa cid markaas isku dhimrinaysa ma lahan cid isku naxariisanaysa ma lahan cid ka fikiraysa ma lahan caruurtaasi guriga ku jooga mise noloshaasi quruxda badan ay ku joogaan ayagoo fahmi karaa waa la isqaban karaa haddana waa la xallin karaa adiga maanta isqabateen adiga buuqa maanta faraha badan keentay dooda faraha badan khilaafka faraha badan keentay ilaa markii dambe laga yaaba xitaa in nolosha ay aad carir inagu noqoto gabadha ay qaydha dhaamar walbay dirayso qoyska hooyada la hadlayso walaalaha la hadlayso leedahay ninkan halayga furo ninkan ma rabo nin reer dhaqana ma aha ninkan waan sidan dabcan waa calaacal maanta gabadha way ka cabanaysaa ninkay ka sheeganaysaa adigana waxaa laga yaaba inaa marro aasan u dulqaadanaynin laga yaaba waxa gabadha ay gudbinayso lagu yeerayo lagula hadlayo dabcan gabadhi way kaa soo carootay amase way kaa sheeganaysaa laakiin haddii shalay gabadhii ay kaa tegtay kaa caruurtay haddana laguu soo celiyey oo si sharaf lah si dadnimo ah si walaaltinimo ah haddana xaaskaada dib ay kugu soo laabatay haddana waxaa laga yaaba mar kale inay haddana gabadhii kaa caruurto oo wax adiga ay kaa arkayso laakiin agu dameer damiirka ah uu ninka ragga laga doonayo in uu asaga adkaado in gabadha uusan la ficil tamin in gabadha waxeeda uu u dhaafo u daayo wixii nidaamka guriga wixii buuqa uu ka yareeyo haddii ayada buuq uu ku arko uu xasiliyo uu dejiyo wax ay ka barato ilaan qofka qof kale wax ka barto ku dhaqaa adiga gabadha waxa kaa barato haddii aad dabcan ninkaada uu buuq badan yahay ninka gabadha sidoo kale waxaa laga doonaya in ninkeeda wax ay ka barato ninka waxay ka baratay gabadha adiga ku dhaq adiga waxay ka baratay kan kale ku dhaq si dhibaatada xaaladaha muranka khilaafaadka inta badan mararka qaar la soo tabiyo meesha laga saaro kow waa samir la-aanta laba waa shakiga walwalka waa artag tan kale waxa waaye dabcan cid waliba awood isku sheeganayso siinayso guriga adiga gabadha guriga aad keentay dabcan kuma joogto ma aha qof shaqaale ah adiga awoodda u dhaaf gabadha gurigeeda wixii maamul ah wixii oday ah adiga u noqo waa sax tan laga doonayo laakiin haddii aad la ficiltanto gabadhii wax walbo adiga u sheegto maxaa soo gelay maxaa baxay dabcan maxaa soo kordhay inta badan waa waxyaalaha laisku qalbo oo shakiga faraha badan keeno isku dhacya faraha badan keeno karitega faraha badan keeno kalsooni darada keento sidoo kale taasi inta badan sida khubarada xitaa ama culammada ay sheegayaan laamaanaha ama qoyska kuma qurux badno waxaa laga doonayaa in cid waliba ay ka kaftoomi karto ka gudbi karto marxaladda qofka markaas uu ku jiro uuna heli karo raaxa bannaanka ay inta badan ay raadinaysay oo qofka uu ku faani jiray maxay tahay raaxada laga doonayo guriga maxay tahay raxmadda guriga laga doonayo maxay tahay jannada guriga laga raadiyo maxay tahay qoyska waxyaalaha inta badan qofka qofka uu ka raadiyo maxaa u aqalgelaysaa maxaad u guursanaysaa maxaa gabadha dabcan laga yaabaa nin kaa fiican inuu guursan lahaa ama waxaa laga yaabaa dabcan adigana inaad heleed gabar fiican dabcan dee labada qof dabcan haddee ilaahay baa isku dooraya isku qaadanaya isku xulaya laakiin haddana qofka waxaa laga doonaya inuu asaga dadnimadii muujiyo laakiin haddaan adagta nin adag nin qajac badan nin buuq badan gabadhi waxbaan usoo kordhinaynin soo u faa'iideynaynin buuqii qayli mar walba la joogto caruurta ka dilayo ayada dilayo dabcan dhibaatay maantoo ku hayo haddana gabadha laga yaabaa in ay ilgo-doba xitaa wax ay cunto iska badaaya dhibaatada welwalka ku hayso laga yaabaa haddana ninkaada welwalka a ku hayso inuu haddana cunto ku dhaco gaasuu ku dhaco wahe waa dhibaatada adiga ku haysa laga yaaba haddana adiga labada dhinac in la fiiriyo gabadhan waxaa laga yaabaa ninka inay dhibaato ku hayso laakiin haddana uu dulqaadanaya caruurtaas ayadii iyo haddana u dhimrinaya uu leeyahay reerka bal iska fogeynin bal way ka bixi doontaa qof weyn bay noqon doontaa qaadidani buuqan way joojin doontaa laakiin ninkaada ma koraya haddii mar aad buuq ku buuqayso ku qaylinayso hadduu fadhiga fadhiya haddii jikada uu ku jiro iyo haddii qolka jiifka la joogo aad ku qaylinayso ku buuqayso maantool aad daba taagan tahay iska daba socoto maantool ku buuqayso sina iska aamusan yahay oo kuleeyahay bal u kaada fariiso joog laakiin adiga taasiisan kuu buuqan inkastoo laakiin dumarka marar qaar waxaala ay dhibsanaya ay jiraan haa wakhtigaasay ku qaadata taasi taa wakhti bay ku qaadataa taa adiga waa wax imaado laakiin waxa keenaya dhibaatada masiirka ka mid tahay gabadha inay ku imaato waa in yaroo kooban haddii gabadha oo ogaatay inaad guursatay ama aad guursanayso waxaa laga yaaba bilooyin saddex bilood afar bilood laga yaaba inay gabadha iska yaro xanaaqdo buuqdo qayliso waan kaa tegi sidan idhahdo waa wax iska caadi ah taa adiga markaa kuma joogto taa laakiin waxaa lagaaga baahan yahay in dadkaada qaraabadaada bal gabadhii ay xalxaliyaan ay bal mashquuliyaan la hadlaan maskaxda u dejiyaan taasi waa ti tu lagu dirsado ma aha tan laga hadlaya tan tan laga hadlaya dhegeystayaal waa arrimaha shakiga muranka faraha badan qaylida faraha badan dooda faraha badan dabcan kala shakiga waswaaska faraha badan waxaa qofka inta badan keeni karo nasiib darana ku ridi karo qoyskiisa kala dhantaali karana waa arrimahaasi haddii taasi xal loo helana in badan wax badan way hagaagi karaan laakiin dhegeystayaal hadda tan isweydiinayno maxaa arrimahan keenaa maxaa qofka kale la gudboon haddii gabadha arrintan khilaafka dagaalka buuqa inta badan qoyska ay arrintan soo gasho maxaa ninka la gudboon haddii ninkana uu dhibaato buuq fara badan iyo waswaas shaki fara badan uu keeno gabadhana maxaa la gudboon si arrintan ay bannaankasan u bixin si qayli fara badan aysan u dhicin si khilaaf qoys u dhicin si caruurtii aysan dhibaato iyo weliba kala hayaam aysan ama qoyskii burbur uusan ugu dhicin eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonada dhegeystayaasha laakiin dhegeystayaal marka hore iyo ogolada inaan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka ah waana yuhan siyaaro dhegeystayaal haddaba waxaa cid waliba dhageysiinayaa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu dareeday abid muddo afartan sana ilaa horaantii sanadka labada kun labiy labaatanka hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hooy hayada qaramada midoobey qaxootiga yuhan siyaar ayaa ku sugan goobaha kala duwan ee dalka si ay dadka abaartu saameysay u siiyaan gargaar qoysasku abaaruhu saameeyeenna waa geeska afrikee balse unsr waxay hadda la daaladhacaysaa baahida waa baahi fara badan ee dalka ka taagan unsr ayaa kaashanaysa shirkadda isgaarsiinta safaricom si dhibcaha loo yaqaana bonga point loogu adeegsado ka jawaabidda abaaraha dhegeysti mala socota in dhibcahaaga abonga point aad ka caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay unsr waxay doonaysaa in barnaamijka abonga for life lagala qeyb qaato abaarta daran waxay hadda saamaysay nolosha dadka caruurta hooyada iyo dhallaanka hooyada xamliga hooyada iyo sidoo kale dhegeystayaal dabcan uur walaca leh iyo dadka waayeelada ayay markaasi kala dhaantaashay kala geysay abaartu waxayna dadkaasi ku qasabtay in isaga hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baadiyo hoy dhegeysta waad caawin kartaa dadkaada qoysaskaada abaartu saamaysay adigoo adeegsanaya dhibcaha bonka point safaricom haddaba qaabkay u adeegsanaysaa sida hadday aan kuu sheegay dhegeystayaal kow aan isla tix raacno dhegeystayaal waxaa qaraacaysaa xidig haddaba xidig hal laba lix afar gees ama star one two six aad ku dhufanaysaa kadibna waxaa xulanaysaa select lipana bonga point aad ku dhufanaysaa kadibna waxaa sii xulanaysaa baybill kadibna business numberka aad gelinaysaa waxaa qoraysaa thirty two ninety three seventy eight waa thirty two ninety three seventy eight soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed accounnem waxaad qoraysaa star f m dhegeysta waa star s t a r f m ayaad qoraysaa kadibna waxaad gelinaysaa dhibcaha intaad doonayso inaad dadkaada iladaada qaraabadaada aad ugu deeqdo waa mid cid waliba laga doonaya hadda inuu ku tillaabsado dadkaada si wax uga qabato abaarto badan hadda ka taagan geeska afrika iyo weliba gobolkuu qoybari waxaa kadibna gelinaysaa dhibcaha sidaad doonto dhibcahaaga u geli haddaad tahay boqol laba boqol saddex boqol kun laba kun afar kun cid waliba inta ugu jirto awoodeeda ayay gelinaysaa halkaas kadibna ok aad ku dhufanaysaa kadibna waxaad sii gelinaysaa dhibcaha waa raalihan waxaad sii gelinaysaa binka ama pinka telefoonkaada waxaad gelinaysaa tim waa pinka adiga dabcan aad leedahay mpesa aad ku isticmaashaad gelinaysaa kadibna cid kale hala wadaagin okay aad gelinaysaa kadibna fariin ayaa kuu soo dhacaysaa sidaas ayaad oga qayb qaadan kartaa fadlan ku deeq dhibcaha bonga point dadkaada ee abaartu saamaysay hay-adda un c r waa hay-ad caalami ah oo ku sugan goob waliba dhegeystayaal maanta maxaan sugaynaa aan u gargaarana dadkeenna dib aan ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qoybir saaxib iyo dhegeystayaal bal iminkan qadadka telefoonada dhegeystayaal qaabka ugu haboon qaabka wax loogu xallin karo qaabka khilaafaadka muranka faraha badan sidee labada qof ay iskugu dhimrin karaan sidee labada qof ay isku badbaadin karaan sidee labada qof dabcan u xallin karaa qofka haddii arrimahan buuqa muranka faraha badan oo labada qof aysan iskula doodin haddii gabadha dhibaato ay samaysay qaladaad muran faraha badan joogtayso khilaaf fara badan ay wado sidee ninka laga doonaya in gabadha uu ku xasiliyo kuna dabcan uuna ugu dhimriyo kuna dhibaatada qaylada waxyaalaha ay gabadha dhibsanayso uu ku xalin karaa kuna dejin karaa waa kow gabadhana sidoo kale maxaa iyadana la gudbon haddii ninkeeda waswaas fara badan shaki fara badan iyo walaac fara badan ay ku aragto iyo qayli iyo muran joogto ah iyo weliba inuu markaas indhatataag bilaabayo sidee gabadha ayadana ku dejin kartaa ninkeeda sidee ku xalin kartaa sidee qoyskaasi looga dheeran karaa muran waa muran khilaaf dhegeystaal joogto ah haddii gabadha sii dhaga adkaato ka waran haddii ayadoo la xalinayo dhibaatada la joogo dabcan ay wado ninka uu isku dayo in uu dhibaatadan gabadha ka xaliyo kana dejiyo laakiin haddana haddii sii dheeraysa ka waran gabadha ee hadda xuduudkeeda ay goyso ay weli sii wado wax kale ay ka weyn ay keento ama ay sii wada ninka uu arkayo maxaa asagana la gudboon dhegeystayaal balqadadka telefoonada ayaan siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadka telefoonka dhegeystaha saaka barnaamijka inoo dahfurayo ayaa iminka siinayaa dhegeystaha ugu hore tolow waan ka xumahay qadka telefoonka kalaan siinaya soo dhowow sagaal waan ka xumahay dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo dhow walaal waan ku salaamaya magacaaga
halo shukre shukre cabdiraxmaan xuseen yaabujo shukri cabdiraxmaan soo dhowow
marka waxaan laga hadlayan umalaynaa dhaqanka dhaqankee xigaha kale qadka telefoonka siinaya soo dhow walaal magacaaga halo star f m waa ka gudbay asagana xigaha kala siinaya dhegeystayaal inkastoo dhegeystayaasha ee aada u mashquulsan yihiin fadlan haddii aad soo qad qadka telefoonka soo gashay fadlan aragtida fikirkaada dhiibo soo dhowo walaan ku salaamayaa
halo magacaaga asalaamu calaykum waa mahad cusmaan sheekh cusmaan soo dhowo aad baan u dhawaay markas waa ku maqlahay shukran
waxaa weeye mhm khilaafka waxaa lagu xallin karaa aada iyo aad horta sheekha ka hadla mhm
arrintu dee daawadeeda sheekhaaba ka hadlay ninkii ilahay ku anfacaya gow sax
waa sax oo waa shuusha labada qof waa inta waa inta xiriirkooda u dhan yahay wey aha waxaa khilaafkooda keenaya waa sax aayada qur-aankan dee sheekhaaba sheeganay diinta garanaya horta inuu ku camal falaa fiican mhm
waad ogtahay labada qof sheekha markuu ka soo bilaabay ilaa anagu diinteenna wax ku bilaabanayna moogta waa sax ilaahay ragga xaaskiisa dhar buu iskaga dhigay dhar mhm antum libaasun wa antu libaasun lahunna mhm uxilla lakum eh, marka ayad saas ahayd aada iyo aad uxilla laylakum uxilla laylakum ayad waxayd bilowga iga maqan arafas eh, marka waxaa weeye calaa itixaal mhm waxaa weeyaan hadday iskhilaafaana marka hore dee waa kii sheekh ka soo hadlay wacdi hadi wacdiga hadda kasii baxo een, ha loo bixiyo asaga ehelkiisa iyo ehelkeeda mhm
hadee intaas ka badan wixii lagu xalooya maaqaana meelay aadaysa laakiin een, sheekh cusmaan een, ma jiraan qaab kale ee, markii laga soo tago hab dhaqanka een, labada qof laga doonayo haddii murankan buuqa faraha badan qoyska ee, ninka uu qowdha hadday taagan tahay maanta buuq waxayna ay dhibsanayso qaab kale oo asaga ku xallin kara ma jira wuu ku xallin karaa hadduu ilaahay caqliga garaadku siiyey mhm adiga waxaa weeye diinta islaamka wax ka taqaano mhm horta dabeecada cajiiba qof waxaa jira ayagoo hataa dad diintii qanacsa diintan u aabayeelayn aada iyo haddii ninku dabeecale ama gabadha dabeecale waxaa laga dhaadhicin karaa aad sax ilaahay garaad caqli buu kusiiy soo ma mhm mhm reerkaada shalay wuu degay mhm waxaa weeye adaa xallinsan karo mhm marka xataa kii sheekh kusoo damaaya gacmaha geelgela hoosa loo dhaqaa sax waxbaad ku aragtay ida lafteedii hoos una xallay walaali saas maahan Mhm.
reerkeerisaan kuma dhaqmahayo hawshaan aan hoos u dhigano aada iyo aad dadka aysan ugu arkin waa ceeb waxaan mhm wayba kaa yeeshe waa khayr sax
haddii adiga laftaada aad kharimanta inay gabadh lafteeda caqli kaa dhadhacsan rabay walaal saas maa reerkeena naga hadlaynin wax wanaagsan weeye arrintaas saas kaama jirto gabadhana waxaa la rabaa inay ninka kale fasmaayo dibisaan rabaa mhm hadduu qaato dee waxaa la rabaa soo ma mhm
dee caqlibaa ilaahay ku siiyey ma ahayd xoolo moogta aada iyo aad een, Caqligaada.
sax sheekh cusmaanow ma jira Ayay ku- Mm.
sheekh cusmaanow ma jiraan waxa ee, ragga aada u dhibsadaana sidoo kalena xal ay u raadinin way jiraan maxaa yeelay adiga waxaa suurtagala inaad xaaskaaga ku aragto waxaad dhibsanayso mhm haddaad aragto marka mhm kor ha u qaadine mhm walaale waxaanan kugu arkaya wax wanaagsan ma aha laakiin ma waxaan kuleeyahay ma jiraan lib aan mid aan xalkeeda taas ka weyn oo keena inuu gabadha sidaas ay ku kala baxaanba uu u dulqaadan waayo haddii xal diinta islaamka ka weyn maba jiro soomaa u dulqaadan weyso mhm oo wadadii islaamka aad marto inta hadda sheekhu sheegay aad marto aada iyo aad haddee maxaa meesha imaanaya kala tag unbaa imaaday ha
kala tag hadduu imaadana kala tegay sooma sax laa inta ka horreyso diinta u adeegso haddii kale caqligaada saliimka maxaa ku dhahdaa u sheeg haddii inta hadday qaadan weyso maxaa meesha yeela waay aad baad mahadsantay sheekh cusmaan adaa mudan waa maal cusmaan dhegeystayaal xigaha kale qadka telefoonkan siinaya dhegeystayaal haddaba qaabka laga doolan laba- labada dhinac habka ugu habboon ee arrimahooda isku dhimri karaan ugana badbaadi karaan dhibaato iyo kala teg iyo weliba inay qoyska la kala dhantaalala ay kala baxaan star f m soo dhowow
asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
marag xasan waa etoobiya waay cumaro soo dhowow
waa ku salaamay shukran
waa taa u gudub gala mhm
niyow guryaha wax uga burburaa waxaa waaye horta diintaa laga tagay haye
maxaa yeele guriga marka la dhisaaba horta diinba lagu dhisi maayo laakiin cumarow gabdhaha iyo wiilasha mar diin way haystaan Eh, diinta Waxaa marka wax wax kaloo shay ka tagay meesha ka baxay waxaa waaye dadka oo maga laba ruux isku dhaxaan dhexdhexaadka la samayn jiray Eh,
horta dhexdhexaadinteeda iyadana qadka ka baxday maxaa ka bixiyey marka dhadhaxa dadkii dhadhaxaadin jireen
waxaa ka bixiyey waxaa waaye dhaqan oo aan naqaano reer galbeed la qaaday gabarta markaad la hadasho gabar shaab gardar lagu leeyahay waqtiga gabar la gumaysanay maalin dowlada
oo waxaa le ah, haye gabarta markaan haddii ba adiga kaa gar daran tahay oba loo joogo dadka dal waalidka dal waxaa leeyahay waxaa waaye gabadhayda saa waaye wakti gabar la guumaysanaya lama joogo waktiga naag la iska dilaya lama joogo waxaa waaye gabarta gaashaankaa loo durura haye
wiilkii ninka dhalay waxaa leeyahay abshan gabarta adaa qaate aniga adabaa uu la joogo ina waxba kama aqaana shan adaa kane haddaad la dhaqan waysana iska furdii kala la dhaqo haye mawga guuga aragtay mawina hoos loo dagaadego aree waxaa kaa qaldan gabarta abeed iyo hooyada hoos u dagaadiyaan maxaa kaa qaldan laakiin meel laakiin cumarow meel lagu sheegay ma jirto in gabadha la dilo meel lagu sheegay ma lahan keli waxaa le waa idbin wax yar oo dhegta in la qajurufto iyo wax yar aan aan- hadda laakiin ragga qaar waxay sameynaya wax kuban ma aha gabadha madaxa lagu dhufanayo isbitaal la seexinayo marar qaar waa la arkay waa ku fahme haa soomaali waxay dhaha adinku naag lama guursin naag dadka dambe la guursadaa laag lama guursan naag dad ka dambeeyaa la guursadaa haa haye hada qofka hadaad kaa qaldan yahay oo wixii ab shaydaan iyo naag feer galocnaa lagu abuuro idool kaa qaldan maya kadaa shaydaan ma aha haye ii wad ee waxa waaye wax kaa qabanaa hadaas lahayn ha dhibaato waaye haye marka dadka dad kala qabta waa in la hele sax soo ma garan aada iyo aad nimaan intaan ilaahay dhamadhab nin walbaa qaldama waa sax gabartu waa qaldama wiilku waa qaldama kara aada iyo aad qofkeedi waxaa la yidhi huduu dharfay waxaa la yidhi waxa waaye gaal lama aha muslim lama aha soomaali ay ku mamahad mhm gabadha yoob iska dharfin oo hanaaqa haysata dii oo markaan ayna qaldan tahay oo shaydaan wax meel ka tusay dii oo gabadhii loo gaashaanta loo dururo dhaqanka soomaalida lagu dhaqmi jiri mhm oo dadka in la kala qabta haaj oo laba oo laba sida duqa sheekh marwatan ka dhegaysanayna laba ruux oo daacad ma jiraan sax
dadka beriyaa lasu afaysanaa aada iyo aad marka war kale oo markaan labadan isku dhacdaan lahayn oo war xuntishi loo dhexda ka jirto labadan war baan ka imaadin warka laakiin laakiin laakiin cumarow marka hore maxaa arrimahooda iyo hadaladooda banaanka keenaya waxaad keenaa horta iyo kama dhama moogta dadka shaydaan aan dhexdiida haye intaan ilaaheen waxaa la waa gafaan sax adiga markaba qofka waa bani aadam magaciisa waa bani aadam iyo shaydaan waa bilaal xariiri ha gaf waa imaada soo maaha ha dadka wax ka faa'iidaysanaa oo wixii aday sheegtay wax kale ku daro oo wixii gabarta sheegtay wax kale ku daro ooba ooba sidiisa ay shaqadiisa tahay oon saad saas aad sameyn waayo subax saanba shaqaysan haye marka dad ay shaqadiisa saas saas ku ag hadlay cumar cumarow cumarow nin weyn baa u yaa tahay oo wax fahamsan n yaa arrimaha markay soo gudbiyaan wax ku dardara si arrinta u hurto waxaa ku dara waxaa waaye dadka niyow ma dhama ee soomaali meel la joogaba qabiil iyo ficil laga waayna ma haya haye qofka dhahaya gabartaydu waa gar daran tahay ama wiilkaydu waa gar daran yahay boqolkiiba shan waaya aha waktiga hadda aan joogno waxaa waaye bahasha cariiraysay gelaysaa daacadnimada n adigu adiga n weligaa ma aragtay wax kula yaab badnaa oo arrimahan khilaafka eh, qoyska n lagaaga sheekeeyey mise indhahada ku aragtay ha wa- ha waa aragna dhowr jeer anag naftaan dal sabakataan galnay oo gabarta qaldaneed oo naxay doonay oo dib u galnay oo qofka marka dambe ansaxan waa aragnay marka gabadha qaldaneed gabdho badan oo gurigooda la dumiyo si gardarro lagu dumiyo oo dadka dhale iska dambeeyo oo gabartaan waxa lagu qabta malay oo dadka yaasaa laga qab weyna leeyna waa aragnay marka mar mar walba gabadha maa qaldan mise maya ma qaldana ha gab- gabdho fiicmaad keliya oo wallahi leeyahay mid ducoonayn oo kale ridin maxkama soo gelinayna waa jira aniga gabarta yidhaha id saare uma haye Marka laakiin waxaa waaye- laakiin qalad laakiin qaladaadka yaa u badan
khalaadka miyo horta saadmaa dooniyaha u imaaday horta wiil iyo gabar bilisma dhaamay gushaa lagu wala jiro waaye kuwii hore markaas fiirisana
kuwa hore magaa miyari ha waxa waaye gabdhaha wiilisha hore iskuma dhici jirin ha
hadda isku dhacaanna dad oo daacad oo sidooda maya qaladaadkooda yaa badan waas qaladaadkooda yaa badan wiilka iyo ninka iyo gabadha ka gabdhaha badan oo ha maxaa yeele rag waa ka dulqaad badan yahay aad baad umadsantay cumar
ayba ma shukran cumar etoobiya umaadsan yahay xigaa kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhowow alo asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
bargo alaa lisilifhay waa maqlaa maxamed guuliyowa maxamed guuliyo halkee u joogtaa
waa dhanka etoobiya kaa soo waca soo dhowow maxamed guuliye
walaa horta dadkii hore iyo dadkan iyo guurka hadda sidii hadda lafala joogo Ma- waxoogaa waa kala bedelay kuwii hore kama hadlayno maxamed guuliyow fadlan ha- halka hayla aadin waxaan ka hadlayaa khilaafaadka qoysaska sida lagu xallin karo iyo qaabka ugu habboon labada labada qof gabadha iyo wiilkaba ama ninka
haa walaalkay horta waa saas waa sax laakiin sheekh cumar faaruuq aa dhameeyey anaga hadda waa iska raacinayna moogta sax
ha haate laakiin walaalow dadkii dambe hadda aniga aan ku dadkeenaan ama wixiin dhalnay waa khatara lagu jiraa oo dadkii liis waa liis dul qaadan laayahay haye
gabadhi hore ay telefoon dirto yidhaa ninkiyaa bergi anigaa isgafnay day tiraa waxoogaa ama halka hore baxdada ugu dhufta telefoonka zuuqa ugu dhiib kuleeya maxaa waaye badaana baxdaada adiga soo sheegtay arrintan aa laleeyahay haye
marka gabdhihii khilaafka waxaa lagu dhamayn karaa in si hoose loo daaho wax walba la dhameeyo arrintii shalay ku qaldaneed adaa iga qaldanaay maanta ha igu celina mar dambe anigana arrintaas waa ka wareegana adigana arrintaas ka wareeg maadaama aan isku dhacayna waxyaalo la taabtaa jiray wax in gurigu lagu dhameeyaa fiican haddii tusaale n maxamed guuliyow haddii ninkii garaadkii u leen wax fahmaynin siduu gabadha markaa arrinta ho- si hoose wax ugu sheegi karaa haddii gabadha sidoo kale ayadan wax fahmaynin see ninka wax ugu sheegi kartaa haahe raggii dadkii isku mid maaha ilaahay baa sinino waa arkaysaa culummada saa hadda wax loogu sheegay isaga culummo qaar oo saan wax u sheegi karnaa jirta albaabdii ajiri gabdhaha la siinaa moogta wax kala garanayn moogta haye
marka iska ahaata laakiin waxaa fiican in wixii haddaayba arrintan ka aragtay gabadhaas ku aragtay inaad u digtid adigoo ilmihiinu kula jirin oo keligii naagtiina hoos wax ugu sheegtid oo tiraa qaladkaasaan aad u dhibsaday mar dambaa inaad iska celisana ma rabo haye hadday gabadhaan dhowr jeer u digto arrintiiba meesha dhex fadhido saa ma waysid aha
haddana ileen ragga isku mid maaha ragga cayow wax ka boodaba qoonsi badana ma mhm haddana meel kale loo gudbin oo arrintaasi dad aan hadalka kor usii qaadaynin oo sii balaayeynin oo aad u kala soonta u dhiibaysaa maxaa loola jeedaa balaayeen oo inta badan maxaa qoyska iyo balaayo is- eh, isku eh, laiskugu lamaaninaya hadda heer waxaa la gaaray hadda oon joognaan belcaanta adaa asqabta afxumo doonta hadday sheegto hataa habartaa hoos day ku dira horyo caynay joogta hadda qofka jiraankaada balaayina haye
marka waxaa waaye inaad hoos wax walba u qarsatiin ood u dhamaysatiin haddaad fahmi waysana labada cunug adkii loo tira labada cunug gacanta kaa qabsanaa nabadgelyada in ciddaa si khayr lakuu geyna ciddiin waa mahadsan doolaa la waxaa cu- labada cunuga gacanta kaa qabsanaya maxaa ka wada gabadh carruurteeda ka qaadanaysaa miya haddaas bay waani waysa maxaa samayni oo meeshaba roogtay iyadoo albaabka hadda ninka wax loo sheegi waa wataa noqoto maxaa samayni marka carruurta markaa ka qaadanayso maxay maxay macnaha eh, keenaysaa
sidaasay kaa noqonayaan aan sheega Ah, ha sax
marka walaalow laakiin ka hor waxaa la rabaa inaad u dejisid arrinta u sheegtid ka dhaadhicisid saanaa jirta walaala isaan maaha si fiican maaha hataa rixidda iska ilaalisid maxaa maxaa Qaraabaha iska maxaa ilaalisid.
maxaa dhib oo keenayaa haddii eh, dhibka is- eh, waxay waddo iska samayso oo anigana aan iska- sidaa iskagala joogo maxaa dhib ay- aan kala kulmayaa yaa kariim yaa kariim yaa ninkaas allow kaas moogtahay nin maahayna moogta kaas maxaa dhacay
kaas allow waa iska caadi moogtahay nin soomaali waxda ku yartay moogtahay adinta laakiin dhaqankeena saas maaha Eh.
gabarta ninka akhyaarta inaad hoos wax ugu sheego laakiin walaala isaan maxamedow baadiyaad- maxamedow dhegeyso waxaa dhahday kaas nin maa laakiin haddii aniga aan leeyahay wax bay fahmi doontaa oo waa is- eh, waa isgaraadsan doon- doontaaye gadaal dambe iska daba qaban k- doontaay bal u kaadi laba bilood saddex bilood shan bilood sanad laba sana sa- afar sana lix sana oo laga yaabo xitaa inay toddoba culig ay kuu gaarsiiso marka dambe ee iswaansatay marka intaa maxaa u diidaya ninka inuu iska dhegeysto waxay sheegayso waxay samaynayso oo iskaga dulqaato soomaali waxay tiri mataqaanaa ha
gabadhada ilmahay dhasho wax gabarta gabartahay dhasho wax kale haday u ekaan waysa Ah.
waa cunkay u ekaanaysaa waa cunkay u ekaanaysaa haye macnaha meeshaasaan ka ila inay laba ay ilmaha balisaan diiday haddayba qofkaan albaab laqotooba meel iyo meel loo dhaqaajin waayo ah taasay kugu reeba marka arrintaasaan diidaa marka dad nadiif ala rabaa moogta sax
marka walaalow gabartii hadda kood had kaba soo qaad mandheera aad joogtaa dukaanaad geli ama safaricom aad ka shaqayna ama duwaal joogta ama waxaad ka shaqayna garaj ama soo saas maaha ha
sideed saac markaad soo rabo haddaa bilcanta cid jooga imaada cid ku ciyaara u imaada ka waran maxaa samayni oo iba iska maqan tahay
oo meesha aadan la garanaynin
hooy jiida maa kuod gabadh walaasheeda ay jikada kugu jirto ama beel joogto tugaanka ay ku jirto yaa kariim yaa kariim yaa kariim allima marka marka yaa kariim ay taaganta waa la waanina hadday mead dheefi wayso ilmaha ayuu ka gaari aad baa mahadsan tahay shukran
Ay, walaalkay, waa-
iyaa kale qadka telefoonka star f m soo dhowow الو السلام عليكم وعليكم السلام hal daqiiqa haystaa maxamed eh, xuseen falliir
حسين فليح حق الجرير soo dhow saaxiib
والحالة نبض من كبر alxamdulilah ugaas
ابو انا صارت قال نبض كبر حق الجرير وين جبت haye واسكفي عن الحمد لله بعد وها- ما كل محلي اسكو فيلم haa
اسكو فيلم سؤال ما بحني waa ayaga لكن- ان شاء الله هو laakiin waxaan ka hadlaynaa balfahan hal daqiiqa haysta waqtina waa la gaaray Eh, waa cafwan waa xuseen falliir waa isku soo noqonaynaa
ايوه ايوه waa tahay waxaa isku soo noqonayna dhegeystayaal xuseen faliir warkii baa la gaaray tobankii barqnimo saaxiib hal meel walba joogtaan shukran shakuuran wa shukran jaziilan saaxiibada iyadoo dhegeystayaal aad u tiro badan arkaya doonaya barnaamijkan ay ka qayb qaataan artooda fa- fikirkooda ay ka dhiibtaan dhammaantood laakiin dhegeystayaal qaybaha dambe waan isku soo laaban doonaa saaxiib yaal cid waliba aragtideeda waan dhegeysan doonaa iyadoo dad fara badan duqooyin fara badan waxgarad fara badan iyo hooyooyin fara badan ay noo dhiman yihiin barnaamijka gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal wal iminka dhegeystayaasha qaadka telefoonada intaanan siinan soo qabta mid kamid adayga qaybta barnaamijka waana dhegeystayaal shirkada isgaarsiinta waa raalli ahaade waana eh, qaar ka mid ah waa raalli ahaade waa geeska afrika waxaa ka jirta abaartii ugu darnaday abid muddo afartan sano ilaa horantii sanadka labada kun labiyo labaatanka hal dhibic- hal dhibic sideed milyan oo qof ayaa guryahooda iskaga cararay iyagoo raadinaya biyo cunno iyo hoy hay-adda qaramada midoobey qaxootiga unhcr ay ku sugan goobaha kala duwan si ay dadku abaartu saamaysay u siiyaan gargaar qoysaska abaaruhu saameeyeen geeska Afrika. balse un c r waxay hadda la daala dhacayaan baahida badan ee dadka hadda haysato un c r waxay hadda kaashatay shirkadda isgaarsiinta ee safaricom si dhibcaha loo yaqaano bonga point loogu adeegsado kajawaabta abaara dhegeysa mala socota in dhibcaha abonga point hadda ka caawin karayso qoysaska abaartu saamaysay un c r waxay doonaysaa in barnaamijka bonga for life lagala qayb qaato abaarta daran ayo waxaa hadda aada u saamaysay nolosha abaartu dadka hooyada dhallaanka hooyada xamliga hooyada uurka leh iyo sidoo kale hooyada aan awoodi karin in ay markaasi dabcan inay socoto waa dabcan dadka waayeelada loola jeedaa dhegeystayaal haddaba waxaa lagu leeyahay waxaa dadkaasi ay ku qasabtay inay iskaga soo tegaan iskaga soo hayaamaan iyagoo baadigoobaya biyo baad iyo hoy haddaba waxaa lagu leeyahay fadlan haddii aad doonayso inaad dadkaada caawiso wax u qabato iladaada qaraabadaada qoysaska dadka raxinka dadka jeceshahay dadka geeska afrika dadka sidoo kale gobolka qoy bari maxaad sugaysaa haddaba fadlan qaraaxidig hal laba lix afar gees waa star one two six hash kadibna xulo lipamdog lipa bonga point waa lipana bonga point kadibna waxaa kusii dhufanaysaa baybil baybil markaad ku dhufato lambarkan ayaad gelinaysaa lambar geliya lagu dhahay lambarkaad gelinaysaa waa soddon iyo laba sagaashan iyo saddex toddobaatan iyo sideed thirty two ninety three seventy eight kadibna account number waxaa account numberka gelinaysaa lambarka star f m ama star f m magaceeda qoraysaa star s t a r f m ayaad qoraysaa star f m ayaad ka dhigaysaa dhegeystayaal kadibna intaad doonayso inaad ku kaalmayso intaad ku intaad doonayso inaad ku deeqdo eheladaada dadkaada gobolka qoybari iyo dadnimadaada dhegeystayaal waxaa markaas gelinaysaa inta dhibcaha kugu jirto mise intaad adiga doonayso jecesha haddee boqol tahay dhibcood laba boqol soddon afartan boqol laba boqol konton kun laba kun afar kun oo dhibcaha bonga point kadibna okay aad kusii dhufanaysa kadibna waxaad gelinaysaa pinkaada qaaska ku ah ee m pesa aad ku isticmaasho kadibna okay aad ku dhufanaysaa kadibna fariin ayaa kuu soo dhacaysaa dhegeysta waa si yaro kooban adina waxaad u tartay waxna ku deeqday waxna aan kaa go-inin laakiin dadna waxaad u tartay oo lagu caabinayo laguna badbaadinaya dhegeystayaal maxaan sugaynaa maanta ka faa'iidaysana dhegeyste waa dadkeena aan ku qasabnay dabcan dadkeena hadda maanta inay dhibaataysan yihiin ay go-doonsan yihiin dhibaato dabcan culaysyo iyo kuleelo fara badan waddanka ka jira iyo abaaraha dhegeys waa inaad caawin kartaa qoysaskaada fadlan fadlan fadlan ku deeq dhibcahaaga bonga point dadka ay abaartu saamaysay hay-adda un h c r waa hay-ad caalami ah ee ku sugan goob waliba dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qaadka telefoonada saaxiibada ayaa iminka fursadda siinaya bal ayagana aragtidooda fikirkooda dhegeysan barnaamijka halkaas aan kasii aanbaqaadno iyadoo saaka diyaaladda ku saaraynay kaga hadlaynay qaabka ugu habboon qaabka quruxda badan qaabka laga doonayo qoysaska in arrimahooda ay isku xallin karaan khilaafaadka iyo isku dhacyada faraxa badan si looga gudbo iyo weliba kala dhaantaalka qoysaska inta badan ay u horseedaan hooyada iyo aabbaha dhegeystayaal oo la jeedo labada qof guriga wada joogaan hadday caruur isku dhaleen haddaysan isku dhalin dhegeystayaal dhibaatada sida markaasi looga gudbi karo loogu xal loogu heli karo oo labada qof qof kale oga roonaan karo haddii gabadha laga doonaya in ninkeeda haddii buuq badan yahay waswaas badan yahay qayli badan yahay dabcan siday oga saari laheyd una noqon laheyd gabar u dhaga nugul waxna oo una xalin karto dhibaatada iyo culeysyada iyo kuleelka faraha badan ninka uu dareemayo halka ninka sidoo kale laga doonayo gabadha siduu ku xalin dabcan u xalin lahaa una dejin lahaa buuqa iyo qaylida faraha badan iyo waxaa ka keenayo ayadana halkeeda uu raada dhegeysa laakiin waa qaabkee wadadee sideena loo samayn karaa bal saaxiibada arrimahan hooyada iyo owayaasha iyo adeerada dabcan dadka waaweyn wax garadka ah dadka fahmi karo nidaamka dabcan xalka loo heli karo khilaafka bal qadka telefoonkaasiiyo star f m soo dhawo barqa wanaagsan waa ku salaamayaa soo dhawow shukran waa sax
ayay guri gudihiisa ku xalistaan sababtaa banaanka hadday u baxdo bulshada ay u dhaxaysaa shaydaana dhab baa ka faa'iidaysan waay
dhowrkoo gabadha hadday kaasoo dacwotay kaasoo dacwotay banaanka u baxdana iska dhig unbaa lagu dhihi gabadhan buuqeedayaa bate haye
gabadhana sidoo kale ayadana waa inay wadaadkeeda ka dambayso hadalkiisa noqoto haye sidee uga dambeynaysaa gabadha
hadda wadaadkeedii waaye wuxuu kula taliyay iyo wixii guriga lahaa labada q labada guri ka dhexeeya soo maaha xitaa hadday talada qaldantahay ka waran hadday talada xitaa hadday qaldan tahay
talada hadday khaldan tahay kama yeeleysaa khaldan tahay dhihi soo buuqa marka ma sii soconayo
in xad loo yeelaa saara waa inuu qaato qalada iyadana waa inay qaadan haye
way khaladaadku u imaanay laakiin labada dhinac waa in laysu garaabo khaladaadkana la qaato faadumay faadumay faadumay waxaa ugu weyn ee gabdhaha buuqa iyo muranka iyo dagaalka iyo khilaafaadka ugu weyn ee ku- ee keenaan maxay tahay hal shay laba shay nooga sheeg waxa ugu weyn ugu necab yihiin gabadha in la yaso ee ugu necab tahay ah taasaa keentaa taasaa keenta ama arrimihi idinka dhexeeya uu banaanka geeyo oo qolo kaloo ka sheekeynaysa u arko haa
markaasna gabadha kaa aamin bixi moo marka wax kale oo jira ma jira ee gabadha muran iyo qayli iyo khilaaf ay keento markii taa laga soo jeesataanka oo masayr baa meeshii soo geli oo waxyaa dhaqan baa soo geli oo waxyaalo badan baa soo gelaya ha
marka ninka ragga isu ku xallin lahaa waa inuu kuwa u maleeya gabadha mas-uulaad ka tahay haddii la dhaho in sidii la rabo laga yeelan karo u malayna ninka kee u fudud in saddexdan uu xaliyo een, sida hadda ii sheegtay maseerka iyo een, masayrka ninka- dabcan tan u- tan u fudud ninka hadda uu xallin karo tee waaye in gabadha la- yeesitaankeeda iyo maseerka
masayrka gabadha iyo sitaanku iyo sahaya arrimaheedu banaanka u bixin haya lababadaa umaan dhihi karaa kee asaga u fudud inuu xallin karo labadaas markaa kala qaado
masayrka ugu dhib badan kaasuu ku ku adagta inuu xallimiya waa ku adag tahay haye dulqaad fara badan inuu suubiyo ma ogiye ha
ani masayrkaa iila dhib badan ha
marka soo raadin.
haddood maasan dhammaan male baryahan furitaanka u bata ee aan dadaalna insha allah insha allah insha allah faadumay waa la dadaalaya ilaa idinkiisa faadumay soo dhow way maasan tahay faadumo soo dhowa marka la leeyahay dhegeystayaal idaacadda star f m cunta gobolka qoybara dhegeysanaysaan bal xigaha kale qadka telefoonka siinaya barqa wanaagsan aa soo dhow walaal magacaaga halow barkalow adeerow
war waa cusmaane cusmaan oo soo dhow macalin horta gabdheenna khayr allah siiyo faadumana way mahadsantahay ka wule shukran
horta nabigu calayhi salaam salaam buu ka hadlay oo gabdhaha haddii xataa wax kasta loo sameeyo mhm oo raggu dee kaba xun kama hadlahayo ku wanaagsan baan ka hadlayaa mhm
kolleyba abaal ma sheegaan raggu azwaajooda ra- abaalka ma sheegaan haye habeenkii nabiga la dheemay calayhi salaam oo israa ulmicraaj Mhm.
badan buu la tusay jannadii naarta xataa naarta waxa jira dumar baa ugu banaa buu yidhi haye caaisha weydiisay mhm
wuxuu ka bilaabay kow raggooda azwaajooda nicmadooda ay ku kufriyaan macnaa raggooda wuxuu siiyey ku kufriyaan haye way inkiraan way macnaha sax gabadhu xataa haddii wax kasta loo sameeyo ninka uu fiican yahay mhm marna lagamaba yaabo inay yidhahda ninkayga wanaagsan wax kastoo ii sameeyey haye in loo dulqaato waa meesheeda waa Waa- diinta ku salaysanba waa sax intaa waxaa dheer hadda Mm.
umar waxaa tiri khilaafaadka lagu xallin karaa moogtaa ha horta nin oo dhaqan kalaa yimid oo waaran oo ninka khayr allah siiye ee waxay xasuusiyey toogii kasoo hadlayay sax
gabdhaha maanta gabdhihii hore way dul qaadin jireen haddii xataa la dilo haddii xataa wax la yeelo gurigooda iyo caradooda ku baadhin jireen mhm hadda meel ma jooga aniga mhm boqolkiiba siddeetan naagtan caqli badnayn mhm oo caqligeeda uusan adkayn mhm naa maxaa ku caqdhiga xafiiska baa tagtid baa leedahay xafiiska waa gabdhaha furo sax
xafiis u doonaaba loo furayba mhm naagta aan caqli lahayn mhm reerkeeda waa baabaay sax
xafiiska unbay tegi naseeku yaalaan ka waya warqad aala jooqda maalinkaba saaxib wima halkaan maxaa soo samaysaa هذه meeshaan dhaqanka reer galbeedkaaba noogula keeno guuraya اها
marka zaman waxaan maraynaa hadda xaalkiis ilaah ogyahay اها haddee diinta wanaagga ay leedahayna waa kii sheekh ka hadlaya ninka qaadanaya هذه marka waxaan leeyahay hala dulqaato waana run oo masay labada xallin kara asaga oo hadkayba ka baxaysa ayada ilaahay baa xallin kara امم marka gabdhaha inta badan ha loo dulqaato macruuf ha loo sameeyo laakiin umalayna mahayo inay abaal badan sheegayaan ragga wax noo sameeyay leeyihin asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ستار اف ام xigaha kale qadka telefoonka sina dhegeysayaal goororna barnaamijka soo xiri doonaa iyadoo dhegeysayaal aad u tiro badan doona barnaamijkan ay ka qayb qaataan aragtidooda dhiibaan dhegeystayaal bal cid waliba waa kala aragti waa kala fikir cid baa laga yaabaa qaab wanaagsan inay wax nala aado qaab laga yaabaa inay isku dhex qasto qaab dabcan dadka dhammaan waa kala aragti laakiin aragtida saxda ah cid waliba teeda ayada la quban laakiin dhammaan waan wada dhegeysanayna anaga soo dhow
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
haa waa cabdi haw joogo wadanka etoobiya waa fiicanay waa ku salaamay عبدو soo dhow
waa dhowo walaalkay macana haye
dareen horta niyow maxa waay arada adduunkan adduunka hore waa adduunkan adduunka hore maaha hadda malehe adduunka waa adduunkii rag iyo bilcaanba horta bari hadda waaba loo batalmay aan u malayna mhm
gabdhihii meel ay joogaan ba qalalaasada iyo tafaadka waa iska batay iyo saaysiga waa batay haye
ahaan horta kulka ugu horeysa ilaahay ninkaas meel khayr leh ama gabadha ama wiilka meel khayr leh horta kulka hore ilaahu iga geli waa in laisdhahwaa haye
ha ahaatee bilcaantii dagaalkan waaba dawladihii iyo wixii laisla qabsaday awal dadka reer guuraayo oo badnaa hadda miig iyo magaalaba waa lasoo xaroodee nin buulo ku xarooday iyo nin magaalo ku xaroodaba waa laisu dhawaadee marka tii baadii joogtayada waxaa qaadatay sidii waaba wareersan tahay adoo tu kala guursana ama xalay haddaas yaraato aad iska kaa qabsan haye
marka aniga waxaan dhihi lahay horta maslaxadda ugu horeynta gabadha iyo wiilkaba in horta guriga iskashiga laga bilaaba haye
arrintooda korba ay u bixin oo gabadha kolley bilcaan iyadana toban bilood ayn ku dhalatee waa ilaahay aw nafse ka dhiga moogiye intays ninka saame in ku dhow ay fahmiye inay horta guurka iyadana u dar yeesho oo ninkan waa walaalkaa ee maaragtay waxyaalahan ama tabaraa ugeysa ama midkaa ugeysa ay ku fikirto oo qarsiga a yaraysa ninka raggeena asaga midgiisa toban iskula dhasheen dhiiggiisa boqol laga dhigay inaas markaas dulqaadka adkee oo maaragtay as aad iyo aad as maaragtay u dadaala marka aniga horta sidaas ay la tahay shukran wixii la wala midooba dhibaatada unaan shay kordhiga moogi wax aqliga kusoo dhalana ma laha aad baad umahadsantay cabdow cabdow etoobiya uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu aadan oo ku salaamaya soo dhowow waa fiicannahe waa daa-uud oo lagdeeraa jooge adeer daawuud khaliif haye waan ku salaamay shukran
soomaalida waxay tirahaa aha
waraabaha wuxuu yidhi a
jeelkii meel degan magacyihiisa waan wada garan sax
laakiin wejigiisa ma kasaayo sax
caanaha la sheegaayo ay soomaalida ku daahaan waan garan dababka korkiisa ay la fadhiistaan oo waa wax madow oo liisu dhidhiibi buuyi
waye
ma garan waye waraabaha moogta kolkaan xoolaha dhaqanayn annaga garabka wuu kaasoo daba caraabi oo caawo oo dhan boodku taagan yahay aha
wuxuu boobuu raadin sax
af soomaaligana wuu garan haye
marka horta mugdigaasaan ku soconnaa minaan mugdi ku soconin Aha.
Ali wuxuu ku tilmaamay ameelka markii lasoo maama dabka kafafadhiyaa loo dhiibay dhamaayin mar uu udhi iyuu u malay caanihii halkaasuu ka halkaasuu ka marin haye
marka soomaalida dhaqankii iyo diintii waa laga tegay oo mugdi baan ku soconnaa haye
aniga nin odayaan ahay afar xarig waan dhistay aad iyo aad
ninkaan mogta caqli uma dhinne waa sax
waktigan maanta la joogo Ah,
soomaalida wax diin la-aan ee horta uma ay baranine ma maamuli karto haye
shuruuc baa lagu socdaa mhm
mar haddii shuruuc lagu socdo mhm
oo diin aanan lagu soconin mhm meeshan waxba kama hagaagayaan haye
geel xoolahan maaragtay xoolaad hordharaysa waad kaxaynaysaa Mhm.
biyo xaggoodaad aadinaysaa mhm saad u socoto u socoto kolkaad dhexday joogtaad tiri ah ah biyahan mehe maanta kor baan u gadin xoolihii ayagoo ooman ma suuroobi karaan aad iyo aad xoolaha naftigoodaan kaa yeelayni aha
shuruuc baa naga hor imaata dad diin lahoo diin ku dhaqan oo ismaamuli oo saan u ahayn mhm wax shuruuc la yidhaahaa naga hor imaada aha
madaxdaanadii wax ka soo fuli lahaayeen ee aan wax ka sugaynay ninkii weynaa gacmuhu isdhaafsaday wax la weydinba ma laha haye
hadda meesha aan joogo been kuuma sheegaye nin oday anihi dhaqankoo socda kolkaan saa u fiiriyo bas waan iskaga tagaa gurigeygaan iska seexan adigoo aan la hadlaynin aanan la hadlin maxaa dhacay
waxbaba lagaama dhegaysanaayo wixii waaba lagu dhex dhaco lahaleeyin dadka qaban
laakiin hadda waxa ugu habboon oo ugu qurux badan oo wanaagsan reer hadda lagu hagaajin karo lagu daba qaban karo maxay tahay reer daa'uud khaliif
waa in horta diintii lagu soo socdo haye dadkii diintii way fahansan yihiin way garanayaan waxa kale xallin jiray in talada loo dhiibo haye
dhallinyarada waxaa la yidhi intuu geed ka boodu tala ka booda waa sax
wixii geedaha ka boodaayana talada ka boodaya hadda maanta talahaya haye
ninka weyn maba soo kumaba soo gaaraysaba
marka hadda qaab kale ma jiraan oo arrimahan markii hore waxaan arki jirnay xoolo kaa guureen oo kaa doogeen oo meel kale kaa aadeen baa dad kale wax iska qabsanayin arrintii wa- odayaal baa ka tarin waa la joojin waxaa la dhihi ninkii reerkan lahaa in la helay ma ogi hadalkan waa xiran laakiin ardaa dadka diin way haystaan maxaa hadda gabadha diin way garanaysa way fahamsan tahay ninkana uu fahamsan yahay marka maxaa khilaafkan qaab kale oo ka habboon looga bixi kara ma jiraa waxaan si loo sheego diinta unbaale odaygan unbaana yaqaanaa diinta ninka dhalinyarada muxuu sheegi af ingiriis uu hadduu doono gabadhii kula hadligo laakiin khilaafka hadda waxaa leeyahay de gabadhi iyo ninka haddii guriga ay wada joogaan ay iskhilaafaan isqabtaan dhexdooda ha qabtaan baa leeyahay oo ariga arrimahooda xalistaan marka ma wiilka wuxuu la boodaya oo la tegaya adeer daawud oo halkaas ka fadhiisaakay uu leeyahay gabadhi xalay waan isgeera qoonnay oo aan isgi gafnay arrimahaas aan isu gafnay
ani waxaan kuu sheegi anigu kura yara guurkeeda ugu horreeyey mid gugeeda afar iyo toban keliya baa leebisay aye
afar iyo toban keliya waa sax
dad caanada mayaan ahayn waa iska taban gasanayd laakiin afar iyo toban markay shan iyo toban jirtana wiil bay ilishay aada iyo aada
maamulka qofka uu iili imaaday haddaan hadda dib u xasuusto anigu baa khalad la imaanaymo haskoo maray may khaldami jirin aye
waxaan kuu sheegayaa gadaasheedna saddex baan xirtay sax
tuba tii ka horreysa unbaa ka ficnay xaqiiqda waxaan kuu sheegi hooyo iyo aabbo hooyaa jirtay hooyo isaanta hadda aan kuu sheegayo hooyade markii liidisaayay hooyadeed iyo hooyadii sii dhashaan labadaba joogay waa sax
arooska say u imaata duqda iyayda ee ilaa bil aan joogna kamay tegin cidda haye
gabadheeda mid ay dhashay baan aniga qaatay haye hooyooyinkan waxun bay soo maamulayeen waxaan waxun bay hagaajinayeen haye
sida ay kuu qaabili hooyooyinka kasoo dhaadhicin jiray aha
maanta qof weyn ninaba wax ma weydiinhayo haye
midda kale kolkay wax dhaxaan aha
mid baas oo qaaqlo ahoo meelaha qaad ku ruugaya kaaga hormari kol horuba dhoobeeyo dadka intuu weynixiyey isku ilaayay aad baad maasanta heer daawud maalin dhawayd waxaan arkay laba nin baa isgafeen aha isoo koob
afar iyo shan dhalinyaro ahaa u imaatay meel bay u fadhiisatay siday u xukumeen haddaad aragto gacanqaadka u dambeeya labadaa nin sife ay isku dilaan baa loo xukumay haye
goor dambaa la ii sheego waan soo kace aad iyo aad ayagii baan iskugu yeeray war waxaan maxaa saa u yeesheen haye haddaan kaa siday i tahay kuugu safsiira hadda kor baan kaaga qabqabanhayaae sida loo galay iyo say noqon gaarto waad la yaabi haye markaasaan idhi war tanay bal inta ka leexiyo tanay inta ka leexiyo tanay inta ka leexiyo adi labada nin markii dambe waan isu keenay oo salligay isgeliyeen oo faataxay isu maray waa sax
marka waxaan kuu sheegi nin odayga unbaa diinta saasay aheedoo saasaa liidoo xaaladda saasee wuu kuu soomamahay ninkan odayga waa sax
maanta diinta in lagu noqdo mawi soomaali meelay joogtaba aha dawladdii baa diin la-aan la dhismila maanta haddaad saa u fiirisid aad baad mahadsan tahay adeer daawud shukran annaga maamulka annaga hadda haddaad saa usii fiirisid gafani iyo dawlad iyo waakan baan iska nahay aaw maamulka maan hagaajino aad mahadsan tahay baaba shukran waxaan diin lahayn lama hagaajin karo aad baad mahadsan tahay baaba star f m soo dhowow halo star f m
salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu soo dhowow waa waa maxamed cabdiyo mbaasaj maxamed cabdiow soo dhowow saaxib
walaalo waa fiican alxamdulilah nabadaan ku barinaa jawiga degan yahe haa
yow arrimahan dhaqanka horta soomaali ee le hore waa tan hadda odayaasha ay ka hadlayaan haye
laakiin odayga duqo aabay ah wuxuu yiri inta ka hor Mm.
dhaqanka saddex meel buu ka yuu ka gadoomo yiri kow
saddex loo talin jiraa talada diideen buu yiri waa kuwe haye
dhaqan waa loo talin jiray oo talada wuu diiday yiri haye
bilcaan waa loo talin jiray talada way diiday yiri ku laba
ilmo waa loo talin jiray talada way diideen way diideen buu waa saddex
ninkii talin jiray muxuu ka talin buu dhahay ninkii talin jiray
ega muxuu ka taliya Muxuu ka talin?
loo talin jiray oo talada way diideen haddii doqomihii ee taladii qaada haye
dhaqanka uu diiday talada bilcaanta talada ay diideen loo talin jiray ilmihii ay diideen Laakiin- taladii loo talin jiray laakiin Ega muxuu talin jiray?
laakiin Muxuu ka talin jiray?
laakiin laakiin een, adigan een, een, ninkaadanow ee, waxaa dhihi jiray maxamedow nada cabdiyaa maxamed cabdiyo waxay dhahda hadda een, doqonkii loo tirin jiray uu diida taladii Aye, dumarkiina loo tirin jiray taladii way diideen aye, caruurtii loo tirin jirana talada way diideen talada way diideen caruurt caruurtii la geraye iyo doqonkii la geraye laakiin dumarka halkaas suma suma ma
dumarka firi eh
hadda duqa ani aabahay ani dhale haa
saddex bilcaan oo qaatay waa sax saddex dumar oo hooyaday ku jirto aad iyo aad
hooyadii way horreysay tii ku xigtana ma garanaynin tii saddexaad aan garanayo haye
oo nin weyn dhalinyaro ah aad iyo aad
wax hadalkeena iyo wax wax soo celiya ma laha wax buuqa ma maad arkin ha maseeri iyo wax baa igan jira waxa hadday dhacaana duqa iyo gabadhan baa xalinayeen ha dhag duqa ceera loo dhisay haye
dawgo ma- mar haddan oo tu- tubaan dabe tu garo aan yar shukaan sii ugu dhace eh maxaa kugu dhacay
ilaahay baa sheegi karaa islaantii kale cirka marta cirka gabadha kale yacni buuqday oo maseertay oo xanaaqday taa haddii waa garteeda soomaahan haddii haddii horaan ma jiri jirin hadda igan way jiraan way cabdo way cabdo way jiri jireen oo way jiraanoo de dadka ayagaa kala adeeg dabcan ka- gabdhaha kala adkaa
markay sidaa tahay mhm
hadda eganey mm
wixii talada wareeriyey waa dadka hoose saddexdii aan kuu sheega waa waxaa talada wareeriyey aad baad umahadsan tahay maxamed cabdi
waa adaa mudan shukran saaxiib star f m soo dhowow
asalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waan ku salaamayaa barnaamijka noo soo xir
yusuf weyn waa ku bilaabaa maaluseen macalin xuseino waan ku salaamayaa shukran
haddaan guda galo haa
maxamed iyo hortaada daawudi waan salaamayaa maxamed kama dheeri haye
dadkii loo talin jiray hadda maanta waan talinaynaa le horta waa sax
haddii dadkii haweeniyo ragba waa la wada talin la oo iniga oo iniga maxaad oga soo horjeedaan xidii doqomihii ay baraarugeen oo hadda wax fahmeen oo ilaahay soo jeeday maxaad oga soo horjeedaan hadda talinayaan haddii horaan loo talin jiray odayaashii hore Haa.
ilmahooda ilmahoodii haweenkooda horta kama daba hadli jirin waa sax
haddana bilcamigaale waan talinaynaa ma garan haye
waxaa la rabaa kolka in la kala dambeeyo hadda meesha kala dambeyn aana imaano laakiin laakiin waa in guriga lagu kala dambeeyo ee markaan hadalka qaadno midda guud mujtamaca aan ka aan- aan- intaan ka gudubno macalin een, xuseinow gabadha waa in gurigeeda looga dambeeyo iyadana
maya looma diidano hawsha waa la kala leeyahay moogta waa midaan ka hadlayna dee
tii ragga iyo tii bilcaantaba kulli haweenku amar maba qaadanayaan haye
warka laakiin maxa- so- waa- waa- laakiin way ku saxantahay soomaan haddii mar ee, maamulkii gabadha guriga gacanta ay ku haysay haddii ninka uu mar f- soo farageliyo uu yasa haddana ma faragelinayo midaan wax ku faragelin kara male waa qalab laakiin haddii midda kale ay marka imaanaysa da- talada tee marka ka imaanaysaa taladan kale oo banaanka ama ha noqoto ama meel kastaba ha noqoto ilmihii iyo bilcaamihii waxaa la rabaa in odayga ay ka dambeeyaan
ka hor ma imaanaysaa waa mar- dambeynta waa marka asaga laga helo soo ma ahan
haa marka isaga laga helo marka haddii asaga q- uu qaldan yahay oo dhibaato u wada see marka gabadha ayadana ku xasilo ee, ku xasili
waagii hore odayaashii hore yusuf iyo iyo gabdhihii hore Ah, laysugama imaan jirin wax isqabsi jiri ma jiro iyo ilmahana adoon lama hadli jirin bilcaamaha ninkooda lama hadli jirin marka hadda k- k- sidee waxa lagu badbaadin karaa reerka loogu badbaadin karaa oo reerka lagu kala dhantaalin ninkana uu samayn karaa gabadhana u samayn kartaa macalin xuseinow waxaa khilaafkan looga bixi karaa waxaa lagu kala badbaadin karaa haa
gabadha shaqadeeda inay qabsato waa shaq- shaqadeed marka maxay tahay macalin xuseen ninkana ninkana shaqadiisa iyo wixiisa uu qabsado waa noo kala isugu imaadayo ilmaha in la wada dhaqo noo kala dhigdhig shaqada sheegi maxay tahay ilan ani haddoo kale shaqaan ku jiraa star f m aan fadhiya waan shaqeynayaa
guriga guriga guriga guriga guriga marka maxay tahay shaqada marka gabadha ay qabsanayso ninkana muxuu tahay Ilmaheeda- ilmaheeda in maamusho dadkeeda jikada ay ku jirto oo ninkeeda ay adeecdo shaqadeeda intaa wa ninkana
ninkana ay fasax ka qaadata ninkana waa inuu kor kasoo shaqeeyo oo subax maalo gurigii iyo wixii la cuni lahaa iyo gurigi kiradiisi iyo wixii u bixi haddii waswaas galana
waswaas kale isaga qaladka iskale markaa shaqadiisi waa galay marka dee inay inay madaxa taagto way way umartaa haye
ma garan kolka boorso weyn ala qaata hadda suuqa la walaado oday amar la amar lagama qaadanaya isbow Eh, hala kala amar qaato hala kala dambeeyo oo dhalinyarada waxaa leeyahay odayaasha ka dambeeyaan oo odayaashii tali jiray iyo hooyooyinkii hore talada ha loola noqdaan ilaa gabdhiyo wiilal laakiin talada korme odayaasha gaaraysa haddii hawsha marka ay cusuban tahay haddan laysqabtay ma ninkii durbadiiba odayaashu ka duldhacaya uu leeyahay macalin xuseen oo odayba haddaa ii tahay gabadhi xalay waan isqoonnay waan isgafnay
maya maya waa horta iyagu ay hawshooda xallin karaan markii iyaga iskiri waayaan ba ugu deysa
xal xalkiyaa u nugul markaad fiirsa ninka iyo gabadha
ninka ninka u dhow ninka u dhow
a ninkaas waa isagaa mas-uul sooma haye
yuusow ninka isagaa mas-uul ah inuu wax xalliyo waayo inuu wax fakeri waayo mayn horta inayna eg doono kale igtiisaba midna inayna gaarin marka isagu wax tari waayo markaa kadib bay gudbaysa ha ninka marka aad baad umaasan tahay maxal baan ku weydiin raba laakiin waan ka gudbay aad baad umaasan tahay aad ba umaasan yihiin inkastoo marka lao gabdhaha markay xal diidaan indhay ka dhididaan idaacadii star f m codka gobolka waqooyi barnaamijkaasa ku dhaafaya dhegeystayaal dabcan dhegeystayaasha waxaan u sheegayaa fadlan waxaa liisoo sheegayaa in dagaalo ay ka socdaan qeybta dhankaas iyo mandheera fadlan joojiya dagaaladaasi si deg deg ah fadlan adiga waxaada wadato baangadaada hubkaada waxaan aa wadato jooji dadka ha ku gumaadeen dadka ha barakicinin dadka ha baabi'inin mas-uuliyadda a qaadi karin tusha ha iska saarin dhiigga bini aadamka dhiigga muslimka weliba khaasatan waa mid aan lagu dhedheeli karin fadlan jooji dagaalkaasi adoo maasan sidoo kale dadka tuulada ku nool ama tuulayaasha ku nool waxaan u sheegayaa in dameeraha ama dameerayaasha ama dameerada in dhibaato lagu hayo la dilayo boqomaha laga jarayo baangadala la dhacayo fadlan jooji dameeraha aada dilaysaan haddii aad mar ku shaqaysanayso uu udhaanka kuu doonayo oo alaab aad ku qaadanayso aad ku guurayso maxaa haddana u dilaysaa isagoo hadda abaartan hayso wax cun uu layahay laga yaaba xitaa inaa u la'dahay wax aad siiso biyi xitaa u la'dahay maxaad ka rabtaa haddana u dilaysaa dameero fara badan baa la sheegaya in boqomaha laga jaray baangada lala dhacayo joojiya dameeraha aad dilaysaan fadlan ilaahay uu ku caroonin waad ku mahadsantihiin dhegeystayaal sheekh cusmaan waa u mahad celinaya cumar etoobiya waa u mahad celinaya maxamed guuliyo etoobiya waa u mahad celinayaa xuseen faliir saaxiibkii xagar jareer warkeena soo kala dhexgalay waan umahad celinaya maama faaduma mandheera umahad celinaya cabdi etoobiya abdow waan umahad celinaya ader daawud khaliif waan umahad celinaya lagdheera iyo sidoo kale maxamed cabdi dhankaasi mombasa macalin xuseen mandheera asagana waa umahad celinaya dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo maalinta berinto dhegeystayaal ayaan kulmi doonaa hadduu ilaahay raalli ka dhigo ilahay idinkiis inta ka hore sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin saaxiibayaan meel walbaa joogtaan wadmaansantiin